الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإخوة الكرام waxaynu weli ku sugnaa duruustii xuduudka sideedaad ee ka hadlaysa mushkiladda soomaaliya ee ka saxday masjidka rawda waxaynu ku jirnaa dadkii sagaalaad oo xidhiir ah caawo sida hortiina ka muuqata inta masaajidka gudihiisa ku jirta waxaa darsigeenna uu yahay adab alkhilaaf wa qawaacid altacaamul maca almukhaalif sheekh daahir aw cabdi ayaa darsiga ayna siin doona insha allahu asaga ayaana kusoo dhoweynayaa falyatafadal mashkuura
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعا وعنوانكيس يهي أدب الخلاف ومعاملة الآخرين waa mawduuc la socday mawaadiicdii halkan laga soo jeediyey oo dhinaca goodid inuu waxoogaa dhinac uga socdo dhinacna aada moodid inuu calaaqo la leeyahay sababta oo mawaadiicdii halkan ka baxday saynu ognahay dhegaysanayna waxay ugu badnayd mawaadiic khaas ku ah soomaalida alasma asoomaaliya mushkilada soomaalida mawduucan calaaquu insha allah la yeelanayaa marka cudurdaar yar baan ka bixinayaayoo haddaan maaragtay soomaaliyin waayo qaarkii alla dul qaato mawaadiicdii meesha ka baxday oo dhan waa dhagaysanayay dhammaantood aada iyo aad aadamuhu dee waa naqsi kamaalka ilaahay baa leh boqolkii boqol baan maaragtay kolley la dhacay ulajeedada iyo hadafkuna maqaayadu in ilaahay la raalli geliyo wey geliyo sidaas marka ku xigan saan ugu baasna wanaag nolol fiican ugu noolaano aakhirna rafkiisa la tuunayno kula kulo oo wanaagsan marka dee laa ba'sa bihi waxaa kolley iskaga jiri doona horay iyo iyo maaragtayde in waxoogaa la isnaqdiyo waa suroobi kartaa shaacirkii wuxuu yii lacalla catba maxmuudun cawaad inkasta dad badan ceeshaa uga badhiga baa caafimaad inkasta waxay muqadimo baabkan adabkhilaaf mucaamalatu aakhariin baan ka taabanayaa adab alkhilaaf lugawiyan iyo istilaaxa culammada waxaa kaloo wax yar ka taabanayaa asbaab alkhilaaf waxaa kaloo waxoogaa ka taabanayaa aqsaam alkhilaaf waxaa kaloo markaa waxoogaa ka taaban sida meesha ku qoran xalka ama mucaamalat alaakariin waxaa kaloo waxoogaa yar ka taaban haddii alla sahlo waktiguna maaragtay ugu filaado manhajka ahlusunna waljamaaca khilaafka meeshay iska taageen iyo ummadda tan ah wixii alla ugu talagalay oo maaragtay ah manhajiyan ibnu qayim raxmatullaahi calayhi baa khilaafkan ka hadlay marka inta yara ka soo hormarinaya tacriifka khilaafku aimada kalena way yidhaahdeen aayadaha qur-aankuna waa tilmaamayaan inuu khilaaf dhaco waa laga maarmaa khilaaf waa imanaya khilaafkii dhaco weeye laakiin isagii baa qaybsamay sidaad ayna u soo socoto mid waxa weeye waa mid madmuuma ceebaysan oo naqsi ah midina waxa weeye suroobi karto inuu maxmuud iska yahay isagoo khilaafa marka haddayn jirin qasadku hadduu yahay ilaahay daacadiis iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrintun ay meel ku biyo shubmayso sidii ijtihaadkii culummada sidii khilaafkii saxaabada oon keenayn tanaafur iyo iska horimasho iyo caqiide iyo manhaj in la isku khilaafo meel u wada socdo waxa weeye waa maxmuud laa ba'sa bihi laakiin hadday arrintu ka dhalanayso wuxuu yidhi ibnu qayim hadduu yahay ikhtilaafkaasi laa yu-addi ila tabaayuni wataxasub hadduuna khilaafku keenaynin maxaan ku idhaahdaay xisbiyo ama kala fogaansho hadduuna keenaynin sidaa hadda sheegna yahay laa ba'sa bihi khilaafkaasaan marka waxay ka taabanaynaa adab khilaaf adabku horta waa badan yahay kitaab alaadaab aadaab الطacaam aadaab maxaanku safar aadaab libaas aadaab kada aadaab lmarag yaa badan adabka markaa lugawiyan waxaa la yidhaahdaa xusnu tanaawuli الshay xusnu tanaawuli lishay shaygoo sidii la rabay oo wanaagsanaa ad u qaadata baa la yidhahda isilaaxana waxay aimadu yidhaahdaan alakhlaaq alatii yataadabu biha alinsaan akhlaaqda qofka insaankiihi la rabo inuu dabeeca ka dhigto ku idbabo idab ku yeesho macnaha yataadabta waa maxay akhlaaqdu la rabo inuu dhar ka dhigto oo la rabo maaragta xishoodkii waxyaalo badan ayaa waxaa la yidhahdaa marka alakhlaaqu alatii yataadabu biha alinsaan kelimada marka iyada khilaafka ah oo u idaafaysan adabka waxaa la yidhahdaa luqawiyan iskaca bid khilaaf wey bid itifaaq wey isilaaxana waxaa la yidhahdaa tabaayunu fi ra'yi bisababi ikhtilaafi lwasaa'il waxaa la yidhahdaa ra'yiga iyo dadkii oo markaa kala fogaado sida dabaa'icda aadamaha ah dabaacida aadam waxay iskaga abuuran tahay khilaaf sababta oo wakhtilaafu alwaanikum waarsinatikum carabkeenii baa maaragtay afkii baa iskhilaafsan midabkii baa iskhilaafsan niyooyinkii baa iskhilaafsan waxa iskhilaafsan maarata madaarigtii si loo haleelayay waxaasoo dhan waxay keenayaan dadka khilaafay ku keenayaan waa abuur ilaahay weeye laakiin hase ahaatee waxaa loo baahan yahay khilaafkaasi inuuna gaadhin in lagu kala guuro ama la isku qabsado inuuna keenin baa la rabaa khilaafkaas intaynaan gelin maxaan idhaahdayey asbaabtiisa intaynaan gelin waxa weeye maxaan ku idhaahdayey diinteena maaragtay samxada ah shareecadu khilaafkaas waa ka digtay umma almuslima inay iskhilaafto waa laga digay oo waa laga joojiyey oo waa laga manciyey oo rabbigeen subxaanahu wa tacaala wuxuu ihi walow shaaa rabbuka lajacala annaasa ummatan waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiin ilaa man raxima rabbuk walidalika khalaqahum wuxuu yidhi خليفة الراشد عمر بن عبد العزيز آية تفسيري خلق الله أهل رحمته لأن لا يختلفوا إله سبحانه وتعالى تدك الرحمة وأهلك إله وحوابوري إلى الاستخلاف مركا تدك الرحمة والرحمة عليه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الرب واستثنى استثناء وحق لي أهل الرحمة سيادرت تدك أهل الرحمه استخلاف ما يقول الشيخ ابن تيمية aayaddu tacqiibiya wuxuu hi ahlu raxma atbacu lambiyaa ahlu raxma waxa weeye ambiyada dadkii raacay oo ku raacay qowl iyo ficil waana ahlulqur'aan waa ahlulxadiid sidaas weeye marka iyagu isma khilaafaan weeye waa dhacday oo nebigeennii sala allahu calayhi wasalam ilaahay inuu weydiisay saddex shay sida xadiiska maaragtay saxiixa ah saddexdaa shay laba waa laga yeelay inaan maaragtay yani halaag guud inaan lagu halaagin ummadda tana cadow dibadda intuu kaga yimaado inuuna baabi'inin laakiin waxaa laga diiday nabigeenna sala allahu calayhi wasalam an laa yajcala ba'sahum baynahum in ilaahay ummadda islaamka ah dhexdooda fitan isqabsasho isdil iska hor imad isbaabi'is arrintaa inayna dhicin ilaahay u baryey laakiin ilaahay subxaanahu watacaala arrintaa waa laga manciyey nabigeenna sala allahu calayhi wasalam sababta meeshan waxaa socota maxaan ku dhahday xikma ilaahiya xikma ilaahiya socota sidaa darteed baa dee waxa dhacay ilaahi unu garanayo afartii khilaafo oo soo maaragtay caalam islaamka soo maray laga reebo duwaylaadkii geesaha iyo ama dhinacyada ku noolaa ama tawraadkii ka hoos kacayey ama kuwii gobolaysiga ahaa kolka laga reebo afar dowladood baa soo maray caalam islaamka dowladdii ugu horreysa waxay ahayd khilaaf anubuwa waxay jirtay suu nebiguba tilmaamay sal l sl xadiidka saxiixa afartan sana toban sano nebiga ah soddon sano ka dambeysay alkhilaafatu alaauuna sana afartankii bay iyadu ku dhammaatay khilaafadii ku xigtay khilaafadaa waxyaalaha dhibta u keenay weliba asxaabtii oo jooga weliba tobankii loogu ishaariyey jannada badankoogii oo jooga waxyaalaha dhibta u keenay khilaafkii daakhiliga bu ahaa khilaafkii dhacay khilaafkaasoo imadu yidhaahdeen aan ka aamusan wixii saxaabada dhexdooda dhacay ee uu kow ka ahaa khilaafka u horreeya dhacay dilkii la dilay khilaafadii cuثmaan ibn cafaan khaliifkii cuثmaan ibn cafaan baabka u horreeyey wuxuu ahaa cumar ibnu khaaab baa baabka ahaa baabka waa la jebiyo waa la dilay laakiin fitnad wax weyne kama dhicin markiiba cuثmaan baa la doortay laakiin fitnadu waxay ka dhacday doorashadii maxaan ku leeyahay dilkii cuثmaan ibn cafaan dilkii cuثmaan ibn cafaan bay ka timid dhib badan baa timid dhibtaas qataratu cuثmaan bay sababtood ku timid dilka kale oo isagana dhibta keenay wuxuu ka mid ahaa oo fitno keenay iyo khilaaf waa dilkii la dilay xusein ibn cali oo isna ka dhacay ciraaq waqtigii yaziid dhacay oo dulman wacudwaanan loo dilay oo ogtahay waxay ka dhacay shiico iyo waxay ka sameeyeen oo beena iyo waxay ka sameeyeen beer abuurasho iyo ummadda sida u kala kaxeeyeen khilaafadaas waynu ogeyn waa socon weyday markii dambe xasan ibn cali bay kusoo gabagabowday isagaa wuxuu uga tanaasulay maxaan ku dhahdaayey mucaawiyat ibnu abi sufyaan sidaasa halkaa waxaa ku dhammaaday ilaa arbaciinkii khilaaf anubuwa iyo ku dhammaaday khilaaf baa joojiyey oo ka socon weyday laakiin goortii dambe khayr bay ku dhammaatay kolkaa hadda aan ka warramayo khilaafadu iyadu waxay ahayd khilaaf anubuwa dhibi ma jirin kolkaan waxoogaa ka taabanayo khilaafadii maxaan ku idhaahday ama dowladdii umawiyiinta kii cabaasiyiinta kii cumaaniyiinta oo caalam islaamku ku agoomoobay ama ku baaba'ay oo u dambayso haddaynu arkayno inagu aaaartiiyo dhibkii ka timid waxay lahaayeen wanaag badan jihaad badan bay lahaayeen khayr badan bay lahaayeen ummadda isku hayeen cadow way ka daaficayeen laakiin maca daalika macaasidii jirtay iyo dulmi dhacay maxaan ku idhaahdaye iyo khilaaf ummadda gudaheega ka yimid baa ma aragtay curyaamiyey yaa curyaamiyey khilaafadaasi markay bilaabantay wakhtiga afartaneeyihii waxay iyaduna dhacday saynu ognahay boqol iyo labayo soddonkii bay khilaafadii umawiyiintii iyo dhacday waxaa ku yimid waynu ogeyn abuu muslim ninkii la odhanayo dagaalka ku soo qaaday oo dhinaca qoriga kaga yimid ummadaa ku dhammaaday ummado waxaa kaloo jiray maxaan ku idhaahdaa kay tagtay dowladdaasi dowladdii wax bilaabantay cabaasiyiinta iyaa bilaabantay dowladda cabaasiyiinta muddo dheer bay iyaduna jirtay waktigaasay bilaabantay waxay iyaduna ku soo gabagabootay oo ku soo dhammaatay lix boqol iyo lix iyo kontonkii baa waxaa riday tataarkii baa bakdad ku riday ninkii la odhan jiray ma aragtay almuctasim billaah cabdullaahi loodhanayo ninkii u dambeeyey oo ahaa cabaasiyiinta ma aragtay ilaahay subxaanahu wataala nina ma dulciyo laakiin waxa weeye umma muslima ilaahay wuxuu ugu talagalay inay noqdaan dad ilaahay u raran dad ilaahay u shaqeeya dad ilaahay ma aragtay u taagan habeeniyo maalin haddii jidka haddii laga leexdo dee ilaahay waxa weeye nina ninkama xigo ha ilahay nin qaraaba laihi ma jiro khaliifadaas markii meesha lagu soo weerarayey muusikaa loo garaacayay kun gabdhood oo jaariyaada baa ugu jiray madaxtooyada markii waxaasi dhacayeen khilaafaa iyagana markii dambe riday shiicaa ku kacday shiicadiiba marka ciidanka baabiisoo tirtirtay wahaakadaa dowladda cumaaniyadii markay timidna wixii baabi'iyey waynu ogeyn carab baa lagu kiciyey carab baa lagu kiciyey oo jaamica carabiya waa laynii samayn baa la yidhi waxaa la waxa weeye dadkani maxaan ku idhaahdaayey waa ajaanib carab bay isticmaalsanayaan waa la ukiciy waa turki ma aha dad ma aragtay idinkaa inii samafalaya khilaafkii saasuu ku dhacay khilaafkaas dhib badan baa ka timid culumo badan xalayna waa la ishaarayey baa waxa weeye waktigii dagaalkaasi bilaabmay xataa waktigii cusub ee dhexdhacay dagaalka maxaan ku idhaahdaayey udhexdhacay caliy bn abi aalib radia allahu canhu iyo mucaawiya labadii garab garabna uu ahaa kii shaam ka yimid garabna uu ahaa kii ciraaq maxaan ku idhaahdayey rag badan baa ka fogaaday waxaa ka mid ahaa abaa hurayra waxaa ka mid aha cabdillahi bni cumar waxaa ka mid aha cabdillahi bni cabaas abu saciid alqudri sacd bn abi waqaas saciid ibni zayd wahaluma jara rag badan baa kuhuuf galay oo baxsaday oo iskaga fogaaday oo dagaaladaa gelin sababtoo dagaaladani waxay ahaayeen ragaadin bay ku sameeyeen ama dhib badan bay u keeneen waktigii hadda yaziid ibnu macaawiya uu kusoo duulay madiina oo maxaanku idhaahdaye reer madiina mucaaradada ku sameeyeen kacdoonka oo khilaafka ay ku sameeyeen uu kusoo duulay madiina madiina qabsaday saddex cisho baa ma aragtay ilaa iyo magaaladoo dhan eber ka dhigay waxaa dadkii baxsay waxaa kamid ah abu saciid alqudri oo god ka galay oo dhuuntay baa ka mid ahaa dad badan baa waxay ka fogaadeen jamaacada iyo jumcada iyo ciidaha oo duurar ka galay baa jiray uu ka fogaaday maaragtay ciidda oo ciidda ka badan fitantaas way badnayd fitantaa waxaa keenaya khilaafka keenaya khilaafka daakhiliga oo ilaahay subxaanahu watacaala nebigu markuu ilaahay baryey ummadda tan ah inuuna ilaahay yeelin ba'saha inuu yeelin maaragtay dhexdeeda ilaahay uu yidhi maya la yidhi baa sunnadaasaa socota sunnadaasi hadday timidna waxaa ka dhashay markaa dhib badan dhib badan baa kaga yimid umma muslima xoog badan bay lahayd dadku gudaha waxaa ka yimid kala yaacaasaa ka yimid fitna ibn ashcad faakii la odhan wani sheekhu ahaa oo ku kacay oo ciidan badan weyta culummadii o dhan baa ku jirtay oo ku kacay cabdilmalik ibni marwan baa waxaa lagu yidhi caamir ashacbi baa waxaa lagu yidhi waayadaa xakee jirtay isna dadkii dhuuntay buu ahaa dadkii dhuuntay oo duurka galay iyuu ahaa waxaan ahaa buu yidhi maalintaa waxaan ahaa buu yidhi siduu shaacirku yidhi cawa dhibu fastaanastu bidhibi id cawaa wasawata insaanu fakitu adiiru halkaasa ku jiray waxaan ahaa buu yidhi duurgal yaygaan maaragtay yaan maaragtay weeshin jiray buu ma kabciyo markaasaa mar dambe qof bini aadan ah baa dhawaaqay buu yidhi waxaa sigay buu yidhi aan duulo oon isagii u tegay buu weeshada buu yidhi yani dhibtaa lagaaga warramayaa dadkaas iyo dhibtaa dhacday iyo dadkaas hawraadka kicinayay oo haddii xukuumad la sameeyo ku kacayay oo dagaalada ridayey sheekh ibnu taymiya wuu tacliiqiyey oo wuxuu yidhi markuu soo ka soo warramay siday wax u dhaceen wagaayatu haaulaai dadkaa murtidooda ama horumarka ay gaadhayaan ku kacayay khilaafaadka imaa an yaglibuu wa imaa an yuqlabuu inay reeyaan ama laga reeyo uma yazuulu mulkuhum boqortooyadoodu waa zuuli jiray falaa yakuunu lahum caaqiba cidhib ma yeelanaynin waa waa la yaqaanaa fawra kacdoonku waa la yaqaanaa kor hadduuna dadweyne ahayd mar haddayna ummaddu wuxuu go-aanku ka soconin dhib unbuu keenay markaasu wuxuu idhi falaa aqaamuu diinan walaa abqow dunyaa diinna ma hoogin adduunna ma badbaabin labada baabay diintiina baaba'day adduunkiina waa burburay horta khilaafku waa kasaa u socda wey khilaafkaasaa ilaahay subxaanahu watacaala iyuu inooga digay waa la inooga digay haddaynahay muslimiin oo ma aragtay nusuustu xataa hadday ku socoto gaalada adigana dhinaceeda kaga jirtaa suurowda ilaahay wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala ina aladiina faraquu diinahum waxaa jira tiro kaloo le ina aladiina faaraquu kaba tegayba ina aladiina faraquu diinahum wakaanuu shiyacan kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun ina aladiina faraquu diinahum wakaanuu shiyacan lasta minhum fii shay ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigaasaa lagu yidhi sheekh imaamu lmufasiriin ibnu jariir atabari wuxuu yidhi markii uu fasirayey kaanuu axsaaban firaqan waxay ahaayeen ururo waxay ahaayeen axsaab keliya hugudi wa nasaara yahuud iyo nasaara waxay ururo ururadu dhibtaasay leeyihiin hadduu mujtamacu ururo noqdo hadduu mujtamacu ka taga manhajkii xususha manhajulambiyaa oo keenaya ummaddu inay isku mid tahay aljamaaca waa dadkanaa la yidhahda masaajid ku jira maxaa isu keenay salaada maxaa isu keenay ahlu qibla man sallaa salaatana واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم قفقاتو صلاة كل تكدو قبلة قابلو وحاد جور على عنه فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا نبي صلى الله عليه وسلم حديث كمعنيس مسلم كاسا ليلة أرنتو وين كبحين دتكو إن يليسيه منهجيا منهج الأنبياء ساسوها عبر تاريخ وحيويريين ummaddu inay mid ahaato ummaddu inayna ururo noqonin kala dadka kala sooca axsaab soo garan maysid ama qabiila ku dhisnaadaan ama wax kale ha ku dhisnaadaan intoo dhan waa laga digay nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maxaan ku idhaahdaaye aljamaacatu raxma dadka weejirkoogu waa naxariis waalfurqatu cadaab kala taguna oo la iskhilaafaayo waa cadaab xadiiskaasi waa xadiis xasana axmed ibni xambal yaa wariyey حسنه قبله الأئمة الشيخ الألباني اسمه حسن بوكديه وما عرفت سلسلة سكوشيغي سلسلة حديث صحيحة نبينا صلى الله عليه وسلم حديث كبير وكورين ايو فرقضة وكورين ايو فرقضة سيسي اوقيف سمين ما مركي قدن بيس امدين وحو يري لا تفترقن امتي على ثلاث وسبعين فرقة امدين وحو اوقيف سمي صدحية طبعة أرور بين قنيان صدح iyo toddobaatan urur bay noqonayaan fawaaxidatun fi ljanna urur keliya jamaaco keliya baa jannada galaysa waatnataani wasabcuuna fi nnaar toddobaatan iyo labana naartay galayaan waa qoladaas toddobaatankan saddex iyo toddobaatankani waxa weeye ummatu maxamediya nabigeena sal sl ummadiisa oo ummatulijaaba lala hadlaya waa dadkii nebiga sal ly slam ajiibay oo la hadlay saddex iyo toddobaatankaas firqadood bay noqon firqo keliya jannada ka galaysa nabiga sala allahu alay slam waa la weydiiyey man hum qaala wuxuu aljamaaca aljamaaca jamaaca weeye jamaaca maxaa la yidhaha dadkaa salaada wada tukada manhajkii haysta nabiga sala allahu alay wasalam maa ana calayhi wa asxaabii calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiin qoladaa haysata weeye manhajkaa haysata manhajkaas waxaa soo galaya asmaa wasifaat caqaa'idii waxaa soo galaya dagaalka dadka muslimiinta caqiidaa laga leeyahay mee mawqif baa laga leeyahay dagaalka jihaadka gaalada mawqif baa laga leeyahay ahlusunna waljamaaca qofku waa inuu manhaju ahlisunna waljamaaca waa inuu akhristaa waa inuu daraaseeyaa su adduun iyo aakharo naftiisa u badbaadiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda kagama tegin bilaash lagama dhaqaaqina ummadda wax kasta nebi maxamed sal ly slam waa uu sheegay xadiisu xudayfa wuxuu yidhi ibnu kaiir baa axaadiisu fiqan iyo wixii khilaaf sheegay o dhan baa soo ururiyey kolkaasuu yihi xadiisu xudayfa oo bukhaarina wariyey kolkuu dhammaan soo waday buui waktigaa waxaan u malaynaya waxa weeye waa wakti dadka soo socda isagoo khilaaf ku hoos jiray oo bidaayadii dowladdii cuhmaaniyadii buu ku hoos jiray markay bilaabmaysay khilaafadii horena waa burburtay oo ahayd cabaasiyada wuxuu yidhi waxa weeye waa wakti iman soo socda oo maxaanku idhaahdaayey dadka muslimiintihii ay firaq noqdaan oyna ishaysanin oy kala boodsan yihiin xadiisu xudayfa waad garanaysaan baan u malayn fain lam yakun lahum imaamun walaa jamaaca qaala lahu factasil tilka alfiraq kullaha maxaa laga hadlayaa waa dadka ishaysta waa dadka ishaysta waa dadka ishaystee dagaalaya waa dadka isxalaashanaya waa dadka aan sharci dib ugu noqonaynin waa dadka maaragtay maxaan ku idhahday taxkiimka qur'aanka dib aan ugu noqonaynin walow an tacada biasli shajara xataa yudrikaka almowt wa anta calaa dalik xadiiskaas iyo axaadiista kaloo badan iyagoo a'immadu deliishanaya bay duurka galeen sida xadiiskan oo warinayo bukhaari ood garanaysaan yuushiku an yakuuna khayru maali lmuslimi hanaman yatbacu biha shacafa aljibaali ومواقع القطر يفر بالدين من الفقن فحسروا بكر النبي صلى الله عليه وسلم حدو يهي قفك مسلم كمالك او خير بدن inuu noqdo ari oo marka buuraha korkooda ku raaco iyo meelaha roobku ka da'o diintiisa ula fakanayo fitan kala fakanayo laakiin maanta dada jirta arrintaasi haddii la yidhaha duurka ha la galo ma suroobayso oo roob baan jirinba dhulkii waa abaar anu waxaa soo gaadhay roobka si fiican u da'a barwaaqa hadhul madoobaad baan arki jirnay oo beeraha waxa weeye kii hore intuu baxay baa kii dambe aan la goyn karaynin yaan arki jirnay wixii waa baabay waa tirtirmay dadkaas qubuuray geli jireen ogaada inaga ka cilmi badan inaga ka aqoon badan say wax ku dhaceen waa reer magaalowni waa reer magaalowni inagu heesahay ma jirin hadda waktigaa joognood arkaysaan ummadda hees baa ku socota la socotaan ummaddu waa darago cun ummaddu dad ilaahay ku xidhan maaha dad waswaas baa ku jira xaloo dhan baa laga warramaya beennada oo dhan baa laga warramayay wax badan baa jira oo ciiddaa ka badan dadka niyada iyo maqsadka baa wax badan qabanaya roobka u dijilay taas dadka waxaan anugu aan garanaya isagoo laleeya ree hebel nin dhagar qabaa ku jira maxaa loo jeedaa nin nin dilay inagu maalin kasta soo dhiig kuma daato magaalada ama waddanka soo dhiig ma daato lama arki jirin abadan waxaa la odhan jiray ree hebel nin dhagar qaba baa jira balo allow naga hay inuu waddanada soo mara lama ogolay ninkaa ninka dilay lama aqoon anuu saasoo ku garaadaysa maanta miyaa dhiiggii baa baabanaya nin kastaa wax dilaya ama la isu qayilo ama ama qabiil ha jirto fitan marka xataa roobkii waa iska joogsaday abaar baa jirta waad ogtihi meel kasta abaar xoolihii waa inaga dhammaanayaan geedii way dhammaadeen waata waad maqlayseen muxaadaraadkeedu laga jeedinayay waddankan in laga soo raadsaday maroodi ma aragteen maroodi maroodigaas waktigii barwaaqadu joogay barwaaqada waktigiisii uu joogay waa tegi baroodigaas waa inaga guuray ma hayno baroodigaas ma hayno marka khilaafkaas waa waa musiibo wuxuu yihi cabdullahi ibni mascuud alkhilaaf sharun khilaafku waa shar ibnu kaiir baa wuxuu yidhi waxaanu tagnay midnishka waxaan u daawasho tagnay buu yidhi madficii khilaafada ugu weynaa ninkii mucallimka ahaa buu yidhi oo haystay buu yidhi madaaficda khilaafada wuxuuna yidhi madfacaas madfac ka weyni ma jiro khilaafa alislaamiya caalam alislaamku mid lamidii ma joogo dimishqaa markaa lagu ilaaliyaa xaggaa iyo wuxuu sii jeeda tataarka buu markaa madaxiisu hayey wuxuu ahaa buu yidhi ballankiisa sideed iyo toban ma aragtay diraac buu ahaa buu yidhi lix mitir macnaa sagaal mitir weeye ballanka buu leeyahay dherarkana qoortiisu waxay leegayd buu yidhi macnaa waxa weye katifka intaasu ka leegaa bur qoortana wuxuu wuxuu leegaa buu yidhi toddobiyo labaatan diraac ayuu ahaa buu yidhi taasina waxa weeye saddex iyo toban mitir iyo badh buu dherarka saa weega marka subaxii sabtidii baa la jarribay dadkii o dhan baa soo baxay oo wax lagu soo baxay talxiis iyo in dawladda la daawado ninkii mucallinka commandosti wuxuu noo sheegay buu yidhi khilaafada meel lamida ma yaalla buu yidhi madfacaasi marka waxaa lagu rido oo lagu jirrabay buu yidhi dhagax uu leegyahay miisaankiisu lixdan rodol war lixdan rodol dhagaxaasi meesha ku dhaco bal maxaa umalaynaysaa muxuu reebi wuxuu halkan intuu ka duulo wuxuu ku dhacayaa meel fog qolada uu ku dhaco la arki maayo ama ha qarxo ama ayuun qarxin ninku horta kudul dhaco waa u dhammaatay ama qolada ku ag dhaco jugtayba ka yaaci marka waa la jirrabay buu yidhi madfaca maxaa baabiyey ma la socotaan khilaaf alkhilaafu sharu waagii dambe waa lagu qaban khilaafadii waa la baabiyey way ogtihiin maanta maalin agoonnimadeennu ka badan qiimo jirto dadka muslimiinta wa khaasatan soomaalida ciidankeennii xoogga lahaa oon ma aragta aragnay oo anu waa tegi jiray waa daawan jiray walow fisqi badan bay jira naaguu kaawanaayeen ciidankaas oo cali samatar uu yidhi markii la weydiiyey layidhi waa jabteen dagaalkii toddobiyo toddobaatankii kuyidhi ma ammaan jabine ciidankii ahaa buu yidhi libaaxa africa iyo bisada africa ka dhignay buu yidhi ma la socotaan ciidankaasi maxaa baabi'iyey waxa baabi'iyey khilaaf waa baaba'ay ciidankaa waxa baabi'iyey asbaabta baabi'isa waxay ka mid ahayd sad dhowr iyo siddeetankii shiish wanaagga ahaa dhallinyaradii soomaaliyeed oo ciidankaa cadowga ajabiyey garabkasaa lagu toogtay waa ummad mustaqbal inuu saahay wey siddeetan iyo dhowr bay ahaayeen ayaa isweydiiyey waa dadkii bal sharafka la siinayay yuhuudda waa ogtihiin haddii nin askara ka dhinto raqdiisay raaraadin lafihiisa waxay ku waxay ku bedeli dad nool bal ma aragteen ma dhegaysateen dad nool bay ku bedelanaysaa waxay rabtaa inay siiso gaarannimada ciidanka kalsooni bal ciidan laga laayay shiish wanaaggiisii la toogtay ninkii doonaya ka dambeeya ama ha ka dambeeya madaxweynihii ama qoladii afgembiga ka dambe qolo ka dambaysa garan mayno laakiin waxa weeye burburkeennu horta saas u socday khilaafka marka waa shar khilaafka waa laga fogaadaa shaadibi wuxuu yidhi alfurqatu akhasu awsaafi wuxuu yidhi alfurqatu akhafu awsaafi mubtadica furqada kala tega tilmaamaha ugu foolxun oo ugu khafiifsan oo mubtadicadu ay leeyihiin weeyaan maxaa yeelay xukmigii ilaahay bay ka tegeen jamaacatu ahlisunna ka tegeen waxaa odhanaya shaatibi kitaabkiisa la yidhaahdo alictisaam saasuu yidhi ibnu taymiyana wuxuu yidhi shicaarkoogu ama baaqoogu waa mufaaraqatu kitaabihi wasunna waljamaca baa la yidhahda dadka firaqda dadka aan la qaban karaynin waxa weeye calaamoodkooga maxaa ka mid ah kitaabka iyo sunnada iyo aqwaasha culummada lama maqashiiyo maqli maayaan waxbana kaa qaadan maayaan marka khilaafka sidaasaa sharcigeenna maaragtay wanaagsan iyuu uga digay khilaafkaasi wuxuu leeyahay asbaab iyuu leeyahay asbaab buu leeyahay baa keenta asbaabtaa waxa ugu horeeya oo hooye u ah khilaaf dhaca khata wey khata dhaca waa khata hooye buu yahay gaf baa imanaysa haddii gaftaa la qabto oo la garto waxbaa dawoomi hadda miisaal haddaan nagu sheego cumaan ibni cafaan khaliifadii markii la dilay qoladii shaam jiray waxay yidhahdeen khatalat cumaan cali baa maalig ku hus jiraa ha la soo qabto calina tamartaa waa ugu waayey ma lama qaban hadii calaa kulli xaal waa si ay wax u baxsadeenba dagaalkii waxay keentay jamal kii kale waxay keentay casharatu mubashiriina biljanna oo zubayru ka mid yahay walow la leeyahay dadka qaarkii meesha ku dhintay qaarna ay leeyihiin qabiil baa dilay maaragtay dalxa ay ka mid yihiin inay ku dhintaan raggii casharatu mubashiriina biljanna baa ku tegey waxaa ku tegey khiyaaru saxaaba baa ku tegey waa dagaalka aimada muslimiinta yidhahdeen wixii saxaabada dhex dhacay xasanaadkooga ka badan janna loogu bishaareeyey waa asxaabu shajara nabigu yidhi sal slam lan yalija naara axadun lan yalija annaara axadun baayaca taxta shajara kun iyo afar boqol bay ahayd ilaa ninkii saaxibu jabal alaxmar oo isagu munaafiq ahaa oo ku hoos dhuuntay awrkiisay maaragtay casaa ninkaa keliya laga soo reebay dadkaasi dee saasay janna loo bishaareeyey wixii ka yimaadee dhibe ka dhaca xasanaadkoogaa ka badan waxay maaragtay ka yimaada kafafka ka yimaada xasanaadkoogaa ka badnaa khilaafkooguna waa yaraa saasaa ka mid tahay asalku waa saas khata'a wey waa waxyaalaha isu qabsadeen ahlusunna waljamaaca ashaacirada muctasilada qadariyada jabriyada raafidada khawaarijta suufiyada khata baa jira khata baa laisku qabsaday hoos hadda usi dhexgeli maayo firqooyinkii hadda aan kasoo warramaynay oo labiyo toddobaatanka firqadooda naarta ah ku jira oo ahlu waciidka ah oo suroobi karto inay qaarkood ilaahay ka soo saaro ee waxa weeye maxaan ku idhaahdaaye firqooyinka ah dhowr baa asal u ah dhowr baa asal u ah asalkoogu jahmiyada iyo muctasilada iyo qadariyada iyo jabriyada iyo maxaan ku idhahday khawaarij iyo shiicada way isdhaldhaleen calaa kulli xaal oo qaar baa isku noqnoqonaye ma aragtay inahaas baa asal u ah marka khata'aasi waxaa suuroobi karta inuu noocaa noqdo lagu kala dhaqaaqo ama khata ii dhacay ama waxoogaaga dhaco oo aimada gudahooga ka dhaca oo mujtahidiinta dhexdooda ka yimaada waa khata maqfuura wey waa khata maqfuura nas baa maaragtay ka qarsoomay maxaan ku idhahday ibnu taymiya raxmatullaahi calayhi kitaabkiisan yare caanka ah kutayabka ah uu ka alifay aimada markii carabka lagu adkeeyey rafcu lmalaami can aimati alaclaam kitaabka in la akhriyaa fiican aimada markaa khilaafkoogu waa khilaaf laa'iq ah ama dhandhamaya weeye waa khilaafka nebigu yidhi sala alla alay salam idaa xakama alxaakimu fajtahada uma asaaba falahu ajraan waidaa xakama fajtahada uma akhta'a falahu ajrun marka khilaafkaasi waa khilaaf fudud waa khilaafkii saxaabada dhexdooda dhacay sideedaba saxaabadu khilaafkii dhex dhacay khilaaf fudud bu ahaa hadduu mar dhaco hadda markii waa la qabtay kolkuu dagaalkaas dhacay cali ibnu abi aalib iyo mucaawiya markii waa la qabtay xasan ibn cali baa ka daadegay xukumkii caamul jamaaca la galay arrintii waa dhammaatay khata'aasaa kow ka ah asbaabta keenaysa maxaan ku khata baa dhici nin baa wax gafi nin baa wax ku degdegi nin baa nin maaragtay siday ahayd wixii aan u sheegaynin waxaa imanaya marka khilaaf baa dhalanaya nin baa ka tegaya naskii nin baa aan maaragtay ku noqonayn kitaabkii sunnadii waxa weeye khataas wuxuu keenaya in la kala tago waxaa ka mid ah asbaabta khata'a waxaa ka mid ah bakiyiga iyo cudwaanka iyaa ka mid ah xadgudub shaygu xadgudbu lagu xadgudbo wey xadgudubka hadda haddaan fasirno waxaan ku fasiri karnaaba dowlatulciraaq oo iska deganayd oo maalaysay badroolkeega oo dowladuun iska haysatay oo lahayd maxram oo lahayd wadan waa lagu soo duulay duulimaadkaa lagu soo duulo cagta la mariyey oo haweenkii laga kufsaday oo la dilay aqoon-yahankii oo dadkii lugleerka samaynayay la laayay oo dadkii adduunkii laga dhigay caydh oo la tirtiro oo laga dhigay dad hadda u yaaca dibadda sida soomaalida oo kale cudwaan wey cudwaanka waxaa ka mid a madaxweynihii hadda dhacay wuxuu yidhi waxaan qaadaynaa xarbu saliibi kelimadaasuu yidhi waa dhaarti waa maqlayni xarbu saliibi baan qaadaynaa waa qaaday xarbigii afghanistan baa lagu qaaday goortii dambana ciraaq baa lagu qaaday maxaan ku dhahay wahaakada halmujara maha ku jabaan ama waxay mooriga ku dhacaane waxay ka mid tahay cudwaan marka cudwaanku ma fiicna xadgudubku sidiisana ma wanaagsana wuxuu yidhi cabdillahi ibni mascuud walow baqaa jabalun calaa jabalin buuri hadday buur xadgudubto oo gardarayso waa buur waa waxa weeye waa jamaad lajacala allahu baaqi minha dakka ilaahay wuxuu ka dhigi lahaa midda xadgudubtay oo midda kale ma aragtay ku xadgudubtay ilaahay wuxuu ka dhigi lahaa u burburin lahaa dakkan buu ka dhigi lahaa subxaanahu watacaala min xikmati ma aragtay shicirkana waxaa ka mid ahaa qada allahu ana albaqya yasracu ahlahu wa ana cala albaaqi taduuru dawaa'iru waa la arkay cثman بن cafan qatlatu cثmaan بn cafan aimada muxaqiqiinta ahlusunna waljamaca waxay yidhaahdeen ilaahay waxaan ku dhaaranaynaa nin cusmaan dadkii dilay ka mida isna waa la dilay bir buu ku dhintay isna baqigu saas wey waxay dadku u badan yihiin baqiga sameeya badanka inayna ka fekanin camalkooga camalka ay samaynayaan in lagu dilay marka sidaa darteed baa waxa weeye khadiija markii nebigu yimid sala allahu calayhi wasalam isagoo naxay isagoo oo maaragtay baqay iyo waxay tihi uu yidhi laftayda aan u bakay kallaa laa yuqsika allahu abada bay tihi ilaahay ku hoojin maayo abadan sababtoo inaka latasilu raxima waxay ka warantay waxyaalaha lagu badbaado xataa jaahiligi baa la yaqaanay qabla alislaam baa la yaqaanay waxyaalaha lagu badbaado waxa weeye khayr wada waa inaad noqotaa mujtamaca inaad u samafashaa weeye in dhibtaada laga badbaado weeye waa inaad dadka khayrka gaadhsiisaa dhibtaadana ka ceshataa weeye albaqyu waalcudwaan iyaa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuhi yaa ayuha annaas inamaa bagyukum calaa anfusikum macnaa xadgudubka iyo meelka dhaca idinku nisaaran yahay saasaa ilaahay subxaanahu watacaala iyuu yidhi waxaa jira bay yidhahdeen aimadu abeeso ama masas sulle marka ma joogi karaan sanadii waxay raaraadinayaan waxay qaniinaan oo sunka ku bedelaan aadamahana kuwa saasaa ku jira wey hadda waxaa la yidhahda waxaa jira saaad ogtihiin khamsa fawaasiqa yuqtalla fi lxilli waalxaram shan fawaasiq ahoo waxaa lagu dilaa dibaddana waa lagu dila xaramkana waad ku dili xataa adoo ixraaman baa dili maxaa ka mid a jiirkan kutubta inaga dhameeyey ayaa ka mida wey jiirkii ummadda wuxuu naga dhameeyey kutubtii si alla si loo qabto hadda ku waaweyn baa yimid oo xataa sunka u dhowaan maayo iskaga fogaan waxaad moodaa inuu isaga laftiisa tadawuray marka saasaa jira masaskana wax noocaasaa ku jira aadamaha dad saasaa ku jira oo xaraaradooda iyo maxaanku idhahdaaye ilbaxooga waxa wey waa inay dhiig daadiyaan waa inay dhiig daadiyaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qadaray oo ka soo muuqday qofkii afar dila ama shan dila inuu isku darsamo waana arkayna hadda ka warrami maaye dhowr nin baan aqaan oon arki jiray horay oo isku darsamo marka qaraabada weydiisa afar buu dilay dhagar qaban weeye isla hadlaya waa dhiigga daadintiisa wey dhiigga dadka oo la daadiyo khatartaasuu leeyahay jaahiliyadii baa de ahaydoo suhayr ibni abi salma xadii ma aragtay beydkiisii caan ka ahaa waman lam yadud can xawdihi bisalaaxihi yuhadam waman laa yadlim innaasa yudlami beydka xaggiisa hore waa fiican yahay laakiin xaggiisa dambe waa shar oo wuxuu leeyahay si aan adiga lagu dulmin kolka horeba duul oo xalaal dadku wax kaa yaacan dadku ayayna kuu joogsanin marka horeba adigu waa inaad adigu waa inaad ahaataa daalim weligaa si aad u badbaado waxaasoo kale waa khatar asbaabta keenaysa bakyigaa ka mid a xadgudubkaa ka mid a hadda dadkii muslimiintii maxay keeneen ila diyaaradii ma karayaan wixii kama hortegi karaan waxay keentay in maaragtay laga hortago xataa wax kale haddii la waayo la isqarxiyo oo cadowga loo guro gudaha bakyigii baa keenoo dhalay lama aqoon waagii hore ma jirin sideetanadii dika horraysay lama aqoon waxaa keenaya bakyiga waxaa keenaya xadgudubka waxaa keenaya qofku inuu xal waayo iyaa keenaysa waxyaala kale de waa suroobi kartaa inay meesha ku jiraan waxaa ka mid a waxyaalaha dadka iska hor keena waxaa ka mid a xasadka xasadkaa ka mid a dadku hadday isxastaan waa la isku xasadku dad waa isku laayeen ikhwatu yuusuf markay arkeen inuu aabihii ka jecel yaho bahdi yaraa uu yahay waxay yidhahdeen dillo maya goortii dambe go-aan waxba hayeynaan ku diline ceel a ku tuurno oo safarada wax dhaansanaya ha kala baxaan ha iska noolaado innaguna aan toobadkeena yidhahno muslimiinna way ahaayeen dadinadii baaba dhalayba calayhi salaam oo yacquub baa dhalay marka xasad bay ahayd waxaa xasadkaa ka mid ah nabigeenna sala alla sl nimankii yuhuud ahaa oo saddexda qabiile yaryar ahaa oo madiina deganaa waxa weeye waxay u rumayn waayeen xasad bay ahayd ilaahay waa sheego o am yaxsuduuna annaas calaa maa aataahum allahu min fadlih faqad aataynaa ala ibraahiima alkitaaba walxikma waataynahum mulkan cadiima haddii de ay rabaan inay wax ka hadlaan aabbihii dhalay oo nabiyullaahi ibraahim ay ku aftirsadaan mulki weyn baa la siiyey ilahay subxaanahu watacala siiya wa haadaa fadluh wax ku xidhanna ma aha qolo iyo qolo ku xidhan maaha maxaa yeelay maadaama iyaga rususha laga soo diri jiray maadaama iyagu ilaandheere ahaayeen oo yidhahdeen naxnu abnaaullahi waa xibaau waa qaadan waayeen in carabtii badhowda ahayd oo iscunaysay oo mutafariqiinta qabiliyiinta ahayd baa nebi laga soo diray qaadan kari waaye taas qaadan waayo marka way xasteen nebiga sala allahu alay wasalam waa ka hor yimaadeen way yeeli waayeen taasaa ka mid a maxaan ku idhahdaaye waxyaalaha asbaabta keenta waxaa kamida kibirka waxyaalaha khilaafka keena kibirkaa ka mid a mid adiga iska kaansan taagaya oo qoorta kulu taagaya oo kuquursanaya maba la heshiinaysidba meesha fadhiistana fadhiisan maysid waxna la qaban maysid iskalmaysan maysaan nabigu sal allahu aleyh wasalam wuxuu yihi alkibru badaru lxaqi kibirku waa xaq oo la diido iyo waqamtu nnaas iyo dadkoo la quursado wey iyo dadkoo la quursado waxyaalaha khilaafka umma muslima ka dhex rida waxaa ka mida kibirka kibirkaa ka mid a waxaa ka mid a in la yidhaha ree hebel waa laandheere kuwan miya kuwii gunta ahaa weeye ha oo markaa qaar la yidhaahdo gabdhahoga la guursan maayo gabdhaha iyaga miya ma dhawaan karaan ree gabdhaha waa laandheere kibirkay ka mid tahay waxay keenaysaa kala tegidday keeni kuwa haddii hadda lagugu soo duulo gaaladay raaci aday ku baabiinaya si shiicadii iyo raafidadii ilaa adaa dhibe waa dirtay gabdhahoogii baad diidday inaad guursato gabdhahaagii baad u diidday barrihi haddayba weerar dhaco qolada ugu horraysay noqonayaan oo kaa soo horjeegsata adiga raafidadu saasay ahayd oo waxay ku sameeyeen markii khilaafa asbaasiyay dumaysay maxamed ibn calqami wasiirkii dowladdii islaamka ciidankiibuu baabi'iyu mushaarkii u diiday toban kun baa ka soo haray waa khilaafay intay la eg tahay boqolaal kun buu ku soo kiciyey tataarkii majuusta ahaa toban kun maxay ka celinayaan maxay ka qaban ilaa loogu soo galo khilaafada loogu soo galo guryihii meeshuu ku jiray wey kibirkaa ka mid a kibirka in lala dagaalamo weeye oo la joojiyo waxaa ka mid a waxyaalaha asbaabta keenta tacasubkaa ka mid a tacasubka waa maxay beled loo tacasubo hadda khaliijkaa tegaysaa waxaa lagu odhanaya muwaadin muwaadin ma taqaana khaliij kolku la joogo shariif weeye waa shariif kama duwana shariif marka naftu waxay ku odhanaysaa niyo mar noqotay bal muwaadin dadkaas dadkii bay raranayaan moogta kanay iyo maaragtay uyihiin kafiil kanay maaragtay wax ka qaadayaan guriga la kiraynayo dukaanka la kiraynayo waxoo dhan isagaa lagu qorin muwaadinka lagu qoraa muwaadin baa marka la yidhahda atacasub libaladi kaa miyaad jeclaan ma ka ajiyayaadi kaas haddii berri la weeraro waxa suurugan inaad tiraa dagaa waxyaalaha khilaafka keenay ka mid tahay tacasub beledka oo loo tacasubo taasaa ka mid a ikhliimkaa ka mid a oo iyadan la midkaa waxaa ka mid a xisbi oo loo tacasubo ama jamaaca urur loo tacasubo wey waxyaalaha khilaafka keenaya oo ummadda loo diidayo oo laga hor jeedo sharciyan waxa weeye urur intaa ka mid noqoto inaad ururkaa u tacasubto oo ummadda jarjarto isaga u tacasubto mamnuuc weeye mancantaa hada manhaju ahlisunna manhaju alambiyaa waa khilaafsan yahay aayadaha qur'aanka ku cad sunnadaa ku cad aljamaaca la rabaa ma ana calayhi waasxaabii waa jireen alansaar walmuhaajiriin waa sharci qur'aankii baa sheegay السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومجا عمانة وي iyagana ilaahay baa u bixiyay kuwan waxayan awsiya khasrad awsiya khasrkii looma bixinin kuwan waxayan quraysh baa u badnaayeen looma bixin quraysh muhaajiriin baa leeyahay labada magac baa ilaahay baa u doortay marka labada magac ma tafriqa mana u kala tacasubin dhalaantay dhacday tacasub ku dhacayna nabigu wuxuu yiri abi da'wa jahiliya wa ana bayna adhurikum da'uha fa inna mumtina nabigu waa diiday sallallahu alayhi wasallam waxaa la diiri in loo tacasubo xisbi ama jamaaca haddii loo tacasubo waxay keeni in la islaayo waxay keeni in dhiigga la isxalaashado waxay keeni nin kasta oo ururka ku jira inuu difaacdo aada u jooga ama masaajidkiisa ama madaradiisa madrasadiisa ama iqliimka u haystaba inuu difaaco waxaa ka mid a waxyaalaha dadka kala kaxeeya sanamka soomaali lagu maaragtay iftileeyey oo waa maxay qabiil ingiriis wuxuu odhan jiray bay yidhaahdeen tabliiqo dhaaraan dhegaysanayey erigaabo saddex shay oo dadka wacdiyay wuxuu yidhi saddex shay ninka soomaaliga ah garab marin ina adeer waa qabiilkii moogta geel maxay odhan jireen kullu fitna cinda algeel nin baa weydiye wuxuu yidhi waxaas loo yidhi dee agagaa goboladaa dhexay u badnaayeen ma ogtahay nin baa wax dili geelu iska raaciba khalaas indhaba la saari maayo salooyinka caanahaasu iska cabi ninkii wax dilaba geelu raaci ninkii wax bowdaba geelu iska raaci dhulkuna roobku lahaa markaasay waxay yidhahdeen kullu fitna cinda algeel geel buu kusoo ururay fitna kasta geeli ku ururta maxay ninkii khariibaba halkaasu galayaa nin baa igu yidhi ayna runtii kalama aqan wuxuu yidhi in adeer geel iyo diin saddexdaa ayaan laga hadlay diinta iyo in adeerka in adeerkeeda ayaa weyn inaga in adeerka weyn waana fitnadaada maanta ina haysata wax kastoo dhacanin ila shariif laynoo keeni maayo moogtay qabiil ka dhashin baa la keeni qabiilkaas qabiil qabaaisha kala kacaya ama nin baaba kici qabiilku isticmaali sidaa baabeen kale wadlaga sheekeynaya ree hebel baa laga soo horjeedaa ree hebel baa la rabaa in loo soo gasto ree hebel baa la gumaysanayaa waynaan ridnaa waa tan haddii maantaan hayno wey maanta waxaynu taagannahay ceeb waxaynu taagannahay dulli dhallinyaradeenii inta lagu laayo baas in meydka laynoo soo daadiyo iyagana iyagoo ooyaya maxaakiimta caalamka la geeyo maxaa ku hadhay wiilka hadda ooyaya waxbaa fiirini jirirnimadiisa goormaa goormay tegtay in dadkeenna la dhoofso goormay tegtay in xurumaadkeenna saa loogu xadgudbo ha ahaada jirni ha ahaada budhcad aniga laga keeno say ku dhacdaa kenya inay nagu dal maxkamayso dadka iyaga maantay maxkamad saarayeen say ku dhacdaa dulliga ka weyn maxay tahay maxaa ku hadhay adig maxaad fiirsan dulliga ka weyn maxay tahay in dhallinyaradaadii ma aha maamulada inay ka hadlaan bay waxay leeyihiin dhammaantood way hadlayaan waxaanu raalli ka nahay in la laayo la baabi'iyo horte saas maaha tawbaa furan dadka maxaad ugu wariyen nebi maxamed sala allahu alay wasalam ahlu badribu intuu qabtay buu diiday in la laayo waa qaraabadii way islaamayaan dad badan baa wanaagsanaaday maqlaysa waxaa ku jira cabbaas baa ka mid ahaa dadkii lasoo qabtay dad badan baa ku jiray xikmadu saasay ahayd dadkeenna inaan u naxnaa la rabaa budhcadnimadiisa asbaab badan bay leedahay laakiin haddii hadda la qaado oo lala tegay waynaa ka naxnaa wey sharabteenni meel lagu dhacay qarannimadeenni meel lagu dhacay waddankeennii baa la guranayaa gaalaa haysata baddii marka calal aqali haddaynaan odhan karayn waar dadka annaga noo keena maahayna madaxdu yidhaahdaan laaya baabi'iya ha hadalka anig ma ayidsaniyo ma ayidsan hadalka yarkaa wallaahi idaacadan dhegaysan kari waay ama telefishinada ma daawadayo idaacadan dhegaysan kari waay markii la yidhi cabdiweli waxa daba yaacaya xadhigga dhexda kaga xidhan iyo lugaha iyo laba racood lagaga xidhay wuu qoslayey baa la yidhi laakiin markii loo sheegay dembiga lagu haysto wuu ilmeeyey baa layidhi waa iska xidhay idaacadii sheekadeedii oo joojiyey dulligayni arsan maxaa hadhay maxaad sugaysaan waxa weeye ayaanan ka bixin mawduuce waxa ka mid ah qabaliyada halkaasuu ina gaadhsiisay qabiilku halkaasuu ina gaadhsiiyey waa ina baabi'iyey qabiilkaas oo asbaabta khilaafka kowka ah soomaaliya oo sanam ah sanam weeye nebigu waa baabi'iyey sharcigu waa tirtiray oo kuwa islaamiya lagu bedelay qabiligaas oo asbaabta khilaafka inaga kow inoo ah asbaabta khilaafka waxaa ku jira qaadka qaadku waa ka mid wey waxyaalaha dabka shidaya isna waa ka mid waa la odhan karaa in su-aal la weydiiyo lagu idhaahdo oo islaamiyiinta heshiinla ma qaad bay cunaan maya ma cunaan khilaafkoogu waa meel kale iyo waa ka duwanya qabaaishan ka hadlaya qabaaisha jirida daydiga mooryaanta kuwaasaan ka hadlaya maaragtay kuwaasaan ka hadlaya waxaa ka mid ah maxaan ku dhaha asbaabta khilaafka waxaa ka mid ah qofkii oon lahayn ufuq waasica macnaa ma haysto deganaansho nin maaragtay waaye araga maaha waxa weeye wixii yimaado waa kula boodayaa ilaahay baan dhegaysto subxaanahu watacaala waa gaal gacantuu kaa soo galay ilahay wuxu uhi wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa ismaca kalaam allah waa gaal gaalku hadduu kuu yimaad ku soo magan galo gaalnimo ha u dilin ha dhibin hadalka maanaa leh soo kalaam allah waxaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala xataa yasmaca kalaam allah hadalka ha dhegaysto hadalkayga aniga ha dhegaysto wacdigayga ha dhegaysto uma abliquu mamana walasii lagagama tegine kaxeeyo waxaad gaadhsiisaa baa layidhi meesha aaminkiisa kaxee dibadda u bixi hayo gacan ha u qaadin ha dhibin kaxee ha dalika biannahum قوم لا يعلمون علم ملي أدا علم لي أدا فقه لي أدا إيمان قبا مركب حلق لي إلالي سوما أركيس أفقا قفك مركب قابي هاي وهي أرنمد كير تاي وحسورة قال بدي أطوه له إلى غنيمة ويه ما أنت كشق يسوق وحكم إذا أسباب خلافك وحكم إذا حب الخلاف لذاته تطبع إسكبر ربما سنة حج معنا أقول دعي حج كبان تقلي أنا هو جوغنا ماشي شارع شارع الحج oo saa u tuman baa nin odaya yimid dhar buu qabaa dadkii baa ku ururay meeshii baan istaagay war maxaa dhacay wuxuu leeyahay anuu dharkaygaasaan ku soo galay meeqaadkiina waan soo dhaafay maxaa isaaran dembiilaa tahane markaasuu wuxuu yidhi mayhi dembiile muxuu raadinayaa mataqaan wax la hadla oo la murma markaan arkay inuu muraba raadis yahay baan anugu meesha ka dhaqaaqay khilaafka dad baa la raadinayaba خلاف الرادينيا سكس اوغا بخميسه حتى هذا خير سميسو ولاك هذا سميسو meel kale hadana ka sii deyn biya meel kale ma aragtay burayaan meel kale ka qabsanaya way ma ka qayso wuxuu ninki shaacirkii naag buu la hadlayo wuxuu yiri mashghulatun bi khilafi law aqulu laha baaqdaas waxay ku shuqlaysan tahay buu yiri khilaafkayga arun bay soo horjeeda ha law aqulu laha yawm al-qadir wa biye laqarat laylat al-ghari anuu bay ka soo horjeedaa buuri maana khilaafku bay raaraadinaysaa oo waxa weeye hataa wax fiican sheego abadan aadaabta aimadu waxay yidhaahdeen suxbada waxa ka mid a inaadan ninka saaxiibkaaga ah ka hor imanin aadaabtan waxay ka mid tahay maxaan ku dhaha suxbaday ku jirtaa waxa ka mid a waxyaalaha la isku khilaafo madaxnimadoo qofku ku dadaalo alxirsu cala azacaama madaxnimadu qofku rabaa wasadaara walmansab inuu janab noqdo inuu wasiirka difaaca noqdo inuu madaxweynaha noqdo buu raadinayaa asbaabtay ka mid tahay marka haddii meesha la isku haysto ri'aasa ama kursi cid heshiisiin kartaa inay jirto dee waxa dadkii waxaa la isku hayaa waa kursi kursigu inuu kugu dagaalamayaa asbaabta khilaafka weeye cidda weyn karta male ilaa meeshaa fuulo ilaa meeshaa fuulo cidda weyn karta male nin kasta waan usoo dagaalamay waakii xalay laga warramayey oo maaragtay ladahaa jabaadu yidhahdeen kaadaan usoo caday بلو وما كان العبد كذا مش عبد بلو طبعا إبليسية بكاس ضد حكومة يا كان يسوع عبد اه وحكم أسباب خلافك قلة في العلم في الصفوف كثير من المتصدرين علمي ما مجرد والعلم اللي حكوه حقوه تقي ورحريه حقي آدين وراوي حريه علماء احترامي جري أو حريه كسور دوين جري قصيدة دا. أو حريه قصيدة دا. كو ما عرقتي سقوطين جري الشيخة aw xarihi sheeka hoos ka foorarsan jiray oo ixtiraami jiray kabaha u qaadi jiray xagee tageen xarihi reer magaalkeena la bedelay oo baabiyi reer magaal banayno baa ku soo ururnay madaaris jaamicaad baa ku soo ururnay jaamacad markaa ku jirtay jaamacad islaamiya waa jaamacadii ugu roonaa u diin niman baa xugun jireen aan islaam dadka hore tobanka hore geli jirnay baan jawaab ka waran iyo darsigii shalay tooniye iyo kaama xasuusniyo sheekhow warqadan ku soo shubay oo meeshii baan kaga yimid buu yiri macna ma garanayo weey waa darsigii shalay hadda uu xifdisana oo sida quraanka kor uga xifdiyay baraka male duruustaasi barakadeeda waxa baabiinaya waxa weeye dadku waa adduunya raadis adduunya raadis weey sida darteed waxa dhacay dadku inay ka dareereen masaajidii duruustii masaajidda in laga yaacay baalka yugu waa dhaweey dhowr qof oo meesha kitaab yar ku laqlaqbeynayay buu fiirsaday markaas uu yiri sheekhnimo maxaa dhacay ceel intibaabkii waagii wax ka akhriiseen oo badnaydeen oo qofa meel ka akhriyayey baa gabadh jin galay buu yidhi marka yani darsigan buu usoo miithaalinayaa jinkii baan wacdinay buu yidhi madiinay ahayd waa dhaar dhaweyd markaasuu jinkii wuxuu yidhi waad muslima tahay haa dee maxaa macsiya u samaysaa qofka iskaga bax xakeena aadaa dee reer duruusta tagoo masaajidda tag bay yidhahdeen wuxuu nagu yidhi bay yidhi waar ceel inti meel aan ka fadhiista heli maaye masjidkuna waa buuxaa shaaricuna waa buuxaa jinkii buu marka dariisanay waanu ii sheegaya jinkaasa xasuusnahay buu waaga shaaricu waa buuxaa masaajidka gudihiisuna waa buuxaa meela fadhiista ka heli maayo buu yidhi dibadna haashisa haddaad tagana waa fogaanayaan waa jinkii baa leh dadku masaajiddii waa ka dhaqaaqeen oo cilmigii sharcigii baa laga tegey oo waxa weeye dadku waxma bartaan waxma dhegaystaan sad waxaa la siinayaa awlaweeyada afka ingiriiska oo habeenadan dhawidnimo sheekaynayay isticmaalku keenay sharcigii aaway diiniga ahaa aaway aadaabtii aaway maxaan ku dhahay aaladii aaway fikhigii aaway xadiidkii intaas oo dhan haddii aan maaragtay inaha aan ku soo gaabsado waxaan halkan waxoogaa ka sheegayaa khilaafka aqsaam buu leeyahay khilaafka aqsaam buu leeyahay aqsaamtiisa hadda ma dhexgeli karo waxa weeye laba nooc weeye saddex waa loo qaybiyaa maxaan ku dhahday khilaaf almujtahidiin oo hadda aan waxoogaa ka soo taabanaynay oo isagoo kulligii maxmuud ah ilaa ninkii mujtahidka ahaa oo isagoo arkaya nas khilaafa waa madmuum weeye naska hadduu kor yimaado waa madmuum laakiin hadduu ijtihaado biqadri daaqatihi nusuusta raadiyo nasku kadhuu maaragtay ka qarsoomo ama uu daciifiyaba naskii uu maaragtay kulkii isagu ijtihaadkiisii istilaaxii ku daciifiyo yax ka bixi maayo khilaafu tanawuc khilaaf maaragtay midabale laakiin adhig lahir oo maxmuuda weeye khilaafka kale la diidayaay waa khilaafu fi diin waa diintoo la isku qabsado weeye waa kii haddaan kasoo warran firaqdii baalan ka sheegayni waa ka isku qabsan isku ambiyadii iyo rusushii ay isku qabsadeen cadowgoogii gaaladii sida fircoon sida abu jahl gaaladii ay isku qabsadeen khilaaf tadaad baa la yidhahdaa waa khilaaf iska soo horjeedo isku dad ah oo isyeelaynin oo meel lamada wada marinaynin weeye khilaafkaas labadaa nooc uu u qaybsamaa labadooduba aqsaan badan bay leeyihiin qaybo badan bay kala galayaan xataa waxa sidoo kan maaragtay didkii usii kala qaybsamo isaga laftiisu khilaafun fi lcaqiida khilaafun fi lfiqhi oo hadduu maaragtay ka fiqiga soo galayahay waa ka naska lagu khifaao khilaafo madmuum weeye axmed ibnu xambal raximahullah baa waxaa la yidhi ninkii hebel ahaa wuxuu alifay khilaafka si u nici jiray kitaab alikhtilaaf kitaab alikhtilaaf iyo iyo alifalay kitaab alikhtilaaf iyo alif axmed wuxuu yidhi كتاب الاختلاف كذاب لا تسميه كتاب الاختلاف او رنين واحد كما قعوا ابي يري كتاب الساعه كتاب كي بعد فرفرندي واسعنimada kuma gacaw hawaxin sheekh anaga noo aha ustaad jaamicada oo aqoon oo dhig jiro oo loo jiray doctor salama raxmatullaahi calayhi oo markii ba dhintay 8 iyo dhowrkii naga wada dambeynay markaan kala tagnay wuxuu oran jiray ee culimada kale waxay oran jireen ikhtalafa al-ulamaa فيه ساسي ورجي اختلف العلماء ففقه iyo walaas ku ورجireen iyo xadiis maar fiqh xadiiski soo ورجiray ma ورجiray kelimada wuxuu ورجiray lil ulama'i qawlani lil ulama'i thalathatu aqwal lil ulama'i arba'atu aqwal saas ورجiray wuxuu soo dhaweynaya muqti wuxuu diidaya inuu yiraahdo ikhtalafu taasoo bil ama khusum in lagu sheego culimada qaar kood sida waad ugu celceliyo zaylaci fi nasb الرايه ومذاهبك waliba shaafiiciyada aad وعلعليو شيخنا إمام النووينا مرمر وما أرأيك صغير هذا القاضي أو إنك وجود جناء علماء ده هو اللي بقى وجمع سنة أنت أصبح كشيء أسباب الخلاف هل كم كشيء يا آداب ومعركة موضوع عمارتي أسر كيسي أو آداب الخلاف هي معاملة الآخرين وحي روح كرمرية وأنا موضوعي الربي إن عمارة أولوية سيو لكن هل كان هريبان حقا كسو معركتي كسو الراجي waxa ugu horeeya aadaabta ugu horeysa wuxuu yahay al-ikhlas al-mutaaba'a qofka hadaad rabto inaad qabato aad khilaafsantihiin waa inaad ilaahay darti kaatay marka wada hadlaysaan waa inaad ilaahay darti ula jeedo qofka inaad maaragtay soo dhaweyso inaad qofka xaqa aad fahansiiso waxa weeye ilaahay tir ahli ikhlasu lillah wa mutaaba'atu muhammad sallallahu alayhi wasallam nabi muhammad arintaa waa inaad kaga raacsantahay sida hadaad samayso wax badan با مارك إلهي سبحانه وتعالى كساليا إمام الشافعي رحمة الله عليه ما ناظرت أحدا أحد لما الدودين بولي إلا تمنيت وحن ماركتي مارك هذي بيلولي والرغي بولي لو أن الله أظهر الحق على لسانه قف لما مرمين بولي لكن وحر مكان الله مرمو وحن تمنوي وندون الجري إلهي سك حق أنو حكي سكيمات أنو أراعو أنو أراعو سليبو ساسا لك ربا قفك khilaafka waxyaalaha lagu daweynayo waxa ka mid ah oo maaragtay aadaabtiisa ka mid ah al-ikhlaas waa inuu ikhlaas meesha jiro wey waxyaalaha lagu daweynayo khilaafka waxa ka mid ah al-insaaf wal-cadl waa inaad garsoor samaysaa waa inaad garsoortaa أهل السنة والجماعة آد وقرصورين آد يا آد وقرصورين حتى رواية المبتدع وحديثك وأن المبتدعة وخوارج والشيع والرافضة انت سوحة كتيرة راوي ونوع عاسة يا بخاري يا صحيحين كبوحي كتبت كلبة إيه يعني واحد كميتها هاي يعني عدالة هي إصاف كوغا وعلى الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة أبان ابن تغلب أبان ابن تغلب وحوري الكوفي والكو ترجمين كتاب وحوري شيعي جلد ومن شيعي أو قلفي شيعي شيعي نبدا صدوق لكنه صدوق بول والرب شيخ بنيه وحكو جرى صحيحين وحوري فلنا صدقه وعليه بدعته هذه عدالة كم يطال وفق كوكو شكسري لنا صدقه وعليه بدعته إمام وحاولا الذهبي وقد مودي سيدين يهي إمام الجمع والتعديل وتأخيرين سبق إنه آه كو يورانا أي مدي ورانا وها يحيى بن معين إمام الجمع والتعديل سيقها سبقنا متأخرين حتى حافظ بن حجر تلاميذ سو كميل يهي أن لا كل من كتب سكفاء إليستي وكتري وعدالة تاس كميطاي عدالة إيه كميطاي عدالة وحكمتها إمام الشافعي يري ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة ما أرك بولي ضدك أهل أهواء وفرق ضالة أررد إسلام كخلافي ووحو لكله تنمنك اللي يلاهدو رافضة ما حيث هيان نمن كاسي waxay ma aragtay u markacan beenta beenta ku markacan beentay sameeyeen beentay sameeyeen iyaga kaliya laga soo reebay dadkii kale waxay cadaaladey kamid ahayd waxa weeye waa la aqbalay insaafkay kamid ahayd insaafka iyay kamid ah insaafka waxa kamid ah ilaahay subhanahu wa ta'ala yuuriya nasaaro rugtiga dhigtay geysteen islaamka si ugu yimaadeen si ula dagaalameen alla wuxuu kula khitaabay oo isagu kula khitaabay rabbi subhanahu wa ta'ala laysu sawaa min ahli alkitab ummatun qa'imatun yatluna ayati allahi ayati allahi ana al-layli wa hum yasjudun ayati allahi ana al-layli wa hum yasjudun yani waxa kamid tahay insaafka kamid tahay ليسوا سواء من أهل الكتاب إلهي بكو أماني سبحانه وتعالى تاسا كميت عمرو بن عاص إيه وحيالها وكو أماني لمن كان إذا هذا الحديث بصو أروري تقوم الساعة إيه مارت والروم أكثر الناس يعني ساعتها كعيسة روم لمن كان إذا أوروبا وذاك أقوبة مركي ساعته كعيسة يقع أقوبة أي ماذا قالوا عليه وإسلاميا قولوا بحبيبيين marka waxyaaluhu camr ibn caas ku tilmaamay saxiix muslim waxa kamid ah waxa ku sugan buu yiri xisaal aad u wanaagsan bay leeyihiin nimankaas maaragtay ahlu kitaabka oo waliba maaragtay reerkaasa waxa weeye waxa weeyaan buu yiri annahum ahlamu an-nas inta fitna kolkay fitna dhacdo dadka ugu dulqaad badan weeye nimanka ma dad maaragtay inaga inagu xidhan waana waxa weeye dadka ugu maaragtay soo baraaruka haddii musiiba dhacdo iyaga ugu horeeyay وسيوة دو عيري وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف هذا هذا هنا قفا فيان دينتو دي بلدو هذا هنا قفا فيان لكن سوى لك ما فهمين الحريص وطان مكا عرور تسينا يا عانا بورا مكا يبدكم مديان مكا يلا سعودان مكا يأريتا ودان مكا يلا صبريان مكا يمريان ميلينان هبين برين بي بري وبنانا بي وحاسي سينا يا مركا وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف iyaga ugu khayr badan haadi min cadaalada kamid tahay qofka waa ku soo joogsanaya cadaalada waxa kamid ah tawaaduca iyo xisn khuluq iya kamid ah waxa kamid ah waxyaalaha waxa way aadaabta oo qofka xal u noqonaya aad khilaafsantiin ina u tawaaducdo oo ma aragtay akhlaaq wanaag wanaagsan asamayso ilaahay subhanahu wa ta'ala xadiiska qudsi wuxuu yiri in allah ta'ala awxa ila an tawaadu hatta la yabqi ahadun ala ahadin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ma aragtay waxyooday inaadna ma aragtay isu tawaaducdaan ilaa qofna qof uusan ka taagin korkiisa walaa yafqara axadun calaa axadin axadna axad una maaragtay u faantay faantankuna wanaagsana hadduu qofku kuu faantamo jabtay waad jabtay meesha inaad ka fogaato weeye meeshuu kuugu faantamo inaad iskaga gurto weeye ama aad dhinac uga fogaato weeye faanku ma fiicna qofku qofka inuu tawaaduco weeye inuu isu dhiiba weeye waxay kamid tahay tawaaduca wanaaga bay kamid tahay ee maxaan ku iraadayay imaam shaafici sheekhi loodan jiray yunus as-sadafi wuxuu yiri tawaaducan ii sheegi ma raaytu aqala min ash-shafi'i waqtiga igu simay waxay amoodina shaafici kaliya shaaficinimo inaa u sheeg sheegayo magaciise waktigaa igu simi waayey marka dee meeshii igaga yar dhacdoon arko aadaab baan kutubta ka dhex baarbaariyey baa isheedu ku dhacay tarjamadiisaan maalin fiiriyey siyar iclaam annubala kelimadan aan ka soo helay maa ra'aytu acqala min ashaaficiyi shaafici qofka xaafid badan ma aanan arag buu yidhi naadartu yowman fi masala maalin baan la murmay buu yidhi kula dooday masala diiniya ثم افترقنا واكل تجني بركة ضوضنيو ولقيني وإلكم بيو مرضم به فأخذ بيدي كعنتي قبتي بالشافعي ثم قال حلي يا أبا موسى عرب أدوكتين كرامة يصو كن يؤيل هبلو وأولاني نقول هذا سكوي يشو ومحمدو واسكا عادي ورحمدو ودا ترى وعادي لقد أنا عرب كنت ترى عبد الله وما عرفت أبو عبد الله أفرفر مياه فسورة كرتا ما ركتي مركا يا أبا موسى بولا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا مين توسنين بولا فلا برارك يستقيم أن يكون لنا أن نكون إخوانا برارك مين وناك سنين إن أولا على النقل وإن لم نتفق في المسألة مسألة هذا بنسوا وافق وين قلت وحن يقولي هذا كان وحل الشافعي وحل الذهبي هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه كنت سيسان فما زال النظراء يختلفون dadkii ma aragtay maxaan ku dhaadaayay waqtigiisii joogay imaam shaafici aqligiisa iyo fiqigiisa qola kasta meel bay kala dhacaysay way wuxuu leeyahay ibn abil isna sawa ka waramaya tawadaa iyo insaafka ahlu sunna ilayeen wuxuu leeyahay qiyuuba ahli bid'ah ahlu bid'ah ceebahooga waxa kamida takfiiru ba'dihim bid'ah ba'dha qaarba qaar kale ka gaarisiinaya wa meeshi ilaahi subhanahu wa ta'ala وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء هم يتلون الكتاب waxay baqi way waxa soo kale saafka dad ka tagto inuu ku soo joogsan maayo yuudu waxay tiri nasaara waxala waxay yihiin ma jiro nasaara waxay tiri yuudu waxay jiraan ma jiro ilaahay waxa ku ceebu xiri wahum yatluuna alkitaab kitaabku sama qorayo kitaabku wuxuu qoraya insaaf qofka saxaqiisa inaad siiso dadka inaad meeshooda dejiso inaad u dhimirsido حقوقها سيسا وحينيا مركا عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا عيوب ذو حكمنا والإسكاليسين ننكا بننكا كلام حورانيا كوا ميا قتامي كوا لو حورانيا سلاسوي نن نن وقون حريسانيا مجرو ومما ومن ممادح أهل العلم أما أهل السنة تلك علمي قالوا أهل السنة أمان تودا ماموس تودا وحكمنا أنهم يخطئون ولا يكفرون هذا الشيء قفوا سميه وحورانيا أخطأ ما أرنيان ما أرك كفر مرتد ما أرنيان لكن أرنيان أخطأ وحي رادينيان بوقتهي يوحي لتصبضه لو الرادية ما الدليل لو الرادية ما حنكون السغنانشو ورارك ما أرك اللي قد بيبتغو أخطأ بي أرنيان أخطأ بقيسو ولا يكفرون مقالي سينيان يعني وحي كمتهي يعني maxaan ku idhaahdaaye ahlu sunna wal jamaa wanaagada ilayeen waxa kamida waxyaalaha qofka lagu soo qabanay al hilm was sabr in qofka aad u dulqaadato inaad qofka u sabirto taasaan ka mid wey inaad u sabirto oo maxaan ku dhaadaayay u dulqaadato oo wanaag u sheegto rabbi wuxuu yidhi walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim nin baad salayseen miaal waaska waa mawkaaf xumeeyey khadiiskaad aaday go' shaala koofiyad quruxsan macaawis iyo shaar baad u keentay waa ninkii ku aflageedayo dhulka kula dhacay ama ku quursaday hoosta fikirsa xaaji waxa weeye bal soo imanaynaaye inta sii qaada tiri min diidayo ma jira hadiyada tahaadu tahaabu soo hadiyeeyo waa jeclaanaysaane bal nin moobil u keen weligaa ku iloobi maayo nin moobil u keen berri kaga soo noqo ka qaado ay baa tahay markaas ha hadiyada ninka ku noqday waa ay ku noqonaya matakis maxaa saa loo leeyo loo xumeynaya matag baa layidhi ayna waa la soo qaaday xoolaha lama sheegin bogta waxa la rabaa in laga eriyo waxaas ummadda wax iska horgeynaya kamid tahay jamaacatul muslimiin wax baabiinaya kamid tahay wax wuxdada tirtiraya kamid tahay waa in la waa ay waliba ay matagay weey matagaas ay cunay weey ninka ku noqdo hadiyada dib ugu noqdo weey marka boobilkaas aad u keentay ninkaasi maalinta aad kulantaan dhulku eegi laakiin ayaa ku dhici kara shaydaan hoosta kaaga jiray markaas aad u aragto daladii qursatay weey hoosta intaad ka fahmiso ha haddaadan caayin waa nabad baa iyaa la joogaa nabad iyaa la joogaa inaad u keento oo aayada dabaqda iska dhaaf waxa kamida waxyaalaha dadka isu keenayo xalka ah oo aadaabta raxmad iyo shafaqada waxa la rabaa in la isu naxariisto waxa la rabaa maaragtay qofka inaad u dhimirtido nabiga waxa lagu yiri sallallahu alayhi wasallam fabima rahmatin min allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك رحمة إلهي درتي بعد أجل عدن وما أردت أدمر سبي حدي لكن أرهان لي من قلبي إن قلبي قلبسا waxa weeye dadku ka jibran ka yaaciraay laakiin nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa maaragtay raxiim rauf waha waxyaalaha dadka isu keena waxa kamida inaad ka fogaato qofka marka aad wax u sheegayso inaad meel kaga dhacdo shakhsiyadiisa shakhsiyadiisa inaad meel kaga dhacdo adiga oo cadhada ku haysa kama aragtay iska saarayo oo isaga maaragtay meel kaga dhacay inaad sameeyo bal nabiga dhegeyso sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu diri jiray warqado wuxuu u diri jiray gaalo bal dhagiisa warqadan saxiix al-bukhari ku sugan nabigu kulku diriyay hiraqla wuxuu yiri min muhammadin abdillahi wa rasuuli ila hiraqla adim ar-rum hiraqla uu diriyay madax ar-ruma amaad ka weyn maxay tahay madax weyne maxaa ka weyn soo saawna hadda ma nidhaahno ninka qowtuna madax weyne baa la yidhaah sacaadatu wasiir oo kale u nabigu wuxuu yiri ila adim ar-rum rum ninkii ugu weynaa oo madaxda ahaa bal maxaa ka weyn hadalkaas ku waa hadal aad u macaan weey walaa sadala si wada nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam salaamun ala man ittaba'a al-huda waxba kama sheegin nabigaliya saarat qoy xaq raaca saas ku fa inni ad'uuka bi da'ayati al-islam da'wada islaamka ugu yeeri aslam taslam yutik Allahu ajraka marratayn islaam buu ku yeeri ilaahay baa saas weey saarat nabigu sallallahu alayhi wasallam hadan manajka raacno dagaal ma dhacayo hadan is saamaxno dagaal dhicmaayo haddaan akhtaadan saxno ma imanaysa bir ma imanaysa inas xaashado ma imanaysa dagaalku inuu joogsan waayo ma imanaya cadow inaan maaragtay bawdadeennii ukunteennii inaan cadow maanta aan afka ka gelino ama u sakhirno ama ceebteenni dibadda soo dhigno ma dhacayso waxaa ka duwanaa nebiga sal ll slam risaaladuu u diray ninkii ahaa maxaan ku dhaadaayey tanay ka duwan tahay musaylamatulkadaab risaalo u soo diray markaasuu yidhi musaylamata من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله هذا مساسو كله مسيلمة الرسول كي إلهي أه وحوري محساسو كي لقد أشركت في الأمر معك أرنت واليلك ولاجيو أن النبي حقا أنا هي وقويلة أن النبي حقا أصبح طيب ولي معك حيرها سو قرميس لكن قلوا حتيهين تدك كل حد كتبه وطلنا تدك ربنا حقوق هذا نبيكم مرقى وقت بوتري بصيرة سيرة ولا الشيء سيرة بس روح وين هي لو ما عرفت معاه كل معين حافظ بن حجر الواقدي وحيري وما ومتروك لي مصطلح كل حديث لما أقبره لقوا عري عمدة في المعركة المقاسي وكثير كوري معك ولا بدي شنو يهوي مركا سيرة مركا الشيء يو مش يدي خطورة ما هي بدن كي ولا سامحة وهذا الكاسر اللي هذا كفاهم هنا حافظك ويري من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب دوا نبي نسايد هذا صوم بطو وبينا لك وقتاي كاسو قال الله ما أيو عديم فلان أما عديم نجتي لما أوران أيو ونجس نعسى إلى شيكتين نبي نبي نبو شيكتين وقت marka way runta loo sheegaa weey labada risaalo way kala duwan yihiin risaalooyinka uu diray muqawqis tii uu diray hiraqle tii uu diray ma aragtay maxaan ku leeyahay qabaaisha carabta waa ka duwanaayeen nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay kamid tahay hadalka macaan qofku inuu ku soo joogsado magaca xaafid ibn qudaama saaxib almuqni waxay yidhahdeen aimadu markay ka hadlayeen qof lama murmo qof lama doodaan u jeedaa ilaa tabassama fii wajhi wejigiisa muusoon jiray qofka u timaadaad la qosasho iska waran walaa sidee tahay xaaladu sidee tahay saasuu odhan jiray wejigu tabasan jiray culimmada qaarkood baa waxay yidhaahdeen haadaa wallaahi yaqtulu nnaasa bitabasumihi kani qosalkuba dadka kulay nin la murmi karaa ma jiro nin la doodi karaa ma jiro dee nin ku imanayo ayar kula qoslayo oo isu kaa sahlayo oo sanka ku guuraya ama sanka ku taagaynin adaad dii isu dhiidi oo aan diidaynin nabigeenana sala allahu caleyh wasalam sidaasuu ahaa sala allahu caleyh wasalam zubayr ibnu cawaam ninkii iyo labadoodii soo duudo nebiga u yimid uu nebigu ku yidhi ilaa anqowga maaragtay meelahaas kolka biyuhu gaadhaan zubayrow u siidaa biyaha marka beerta bishuu ku yidhi an kaana ibna camatik waxaasad u samaynay nebigu intuu horyimi ma ina ciddada maana ilmaatibay ahaayeen ilmaatibay ahaayeen إلا يدد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد المطلب بعدش زبير ما إنا إلى أبتغى إياه ما إدد هذا الشيء بساء سميس النبي صلى الله عليه وسلم كان أرجل لنا هذه لك وعيري زبير وقبصة ليها waraadi waxa ku dhaca ku dharkaani laakiin wax tan ninkii meel la kaga dhicin waxa kamid ah meelkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam inuu meel kaga dhicin reemaka fatxu makka markuu soo ururiyo qabtay oo la keenay bandooda laga qaaday wuxuu yiri maxaad u maleynaysaan maanta inaan ugu sameyn waxay yiraahdeen walaal fiican baa tahay oo walaal dhalay akhu kariibun وابن أخ كريم باطهي بل لقيسوه ولا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أنتم لكم حيري اذهبوا فأنتم الطلقاء سعدوا إلى بان سيداي نن وحميري لمن كاسوا كوه وأن لمن كي غار الثور وقال يسطح حبين قالك أبو جريوي ودرت الماضي أو بقول هلاد لو قلنا درينيكي كان إلا الصين طيب هاي كأركتي لبقى صحاب تقارب ذلك كدي لي إنك ما أركتي أما ابن خطب يرقي أفرتها kuwaas waxay jireen dambi gaaraya markaas intuu soo islaamay buu hadana gaaloobay u ridooday markaas uu nabiga caayi jiray kaas asbaab kale lagu dilay gaalnimo looma dilay kaliya waxa loo dilay riddo iyo diinta islaamka meel kaga dhacayo baa loo dilay arintaas loo dilay marka nabigeena sallallahu alayhi wasallam manashiisa kamid ay manashi quraanka saas u aha yaani waxa weeye ixtiraamkiiyo maxabada kamid halka ila qofkii jeclaato wanaag waxa sharabtu waxay tiraahdaa jubilat alqulubu إلى حب من أحسن إليها قلوبته وحتبع اللغة دقي إلى جعلاته نكي ولاجية نكي ولاجية نكي ولاجية إن هذا خطرك سارته ولغا كله إمي إن هذا عسونته مركو كله كله كله أماني إن هذا مارين نولي كبحسه هذا ولاجسه كله إمي مارين نبكو تري حتى هذا قيسه ولغا كله إمي حاجة دام بقوينة مشوكو باركو ستقلوبته وحي ولاجية ma ilowdo yani qulubta waxa dadci looga dhigay ninka iyada waraajiya hatta hadalka wanaagsan ninka ugu yiraahda ku duraynin iloobi maysa sida darteed baa leeyahay waqulu lin nas husna وقل وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم سوما اخس يا ليري marka waxay kamid tahay yaani deganaanshaha dadku la wanaajiyo saasay kamid tahay ee ilaahay subhanahu wa ta'ala بينما المؤمنون إخوة بالغين وحكم إذا تدك إن ما أردت أتقن عصو حسن الاستماع قفل دقيسته هذا في ريا باش ريا لو ذي دادان يا جزيرة لما نبال اسكهر كين أيام كان جواب رامس ورامس البلاد أخير محي محي لمر بي محل فايدي سن لما دو دبعت فايستولا كلا صار يا من من دقيسنا يا ملي قفل وحوية كنين وحضرلو وما أردت هذا الكيسي جيد صدوه oo adiga kaaga baxo adiguna aad ka hadashaa la rabaa xusn istimaac baa la yidhaahdaa munaadarada aadaabta munaadaraday ka mid tahay yani waxa weeye aadaab waxa ka mid ah qofku inuu qofka kala dhegeysto maaha inuu ka hortago oo markaa maxaan ku idhahdaaye wuxuu doono u sameeyo lama rabo waxaa la rabaa maxaan ku idhaahdaa in uu dhegaysto oo u maqlo intaasaan maaragtay waxoogaagaas baa waxaa kaga soo koobayaa maxaan ku idhaahday oo kooban oo yar mucaamalada dadka aadaabta maxaan ku khilaafka oo qofka lagula mucaamaloonayo waxaan kusoo koobayaa inagu dad muslimiin aynu nahay waxaa loo baahan yahay walaalayaal weliba dhalintan yar yarka ah maxaan ku idhahday qofku qabali inuu ahaada maaha ururna inuu tacasuba maaha qofku wadanna inuu tacasuba maaha qofku waa inuu tacasubaa manhaj manhaju ahli sunna waljamaaca manhajka waynu ilaaliyaa wey taasa ku badbaadayna nabiguna sal lla slam hadda markuu soo sheekeeyey soo maraynay wuxuu uhi waaxidatun fi ljanna qiila man nabiga waxaa la yidhi man hum wuxuu yidhi aljamaaca waliba si wada maa ana calayhi wa asxaabii aniga saxaabtii waxaa ku sugan nahay wey aljamaacatu raxma والعذاب والفرقة عذاب حديث هذا حسن كاها سومرين عبد الله بن مسعود الخلاف شر khilaafku waa shar dadka khilaafku waa baabi'iya waa tirtiraa waxaa loo baahan yahay inaan marka dib ugu noqonno dadka muslimiinta ah waxaa la xidhay waad ogtihiin jamaaco hadda maqribkii baan tukanay cishii baa inagu soo socda waxaa la maaragtay la sharciyeeyey jumca waxaa la sharciyeeyey ciid waxaa la sharciyeeyey maxaan ku idhahday xajka in la tago ijtimaaca guud ah waxaa la sharciyeeyey in la soomo waxaa la sharciyeeyey sake in la bixiyo intaaba dadka way isu keenaysaa iyo in kasii badan sakada qofka muslimiintaad siinaysaaoo qofkii oo kusoo dhawaanaya miskiinka waa gurigiisa ka warhayso waa kusoo dhawaanaya oo ku ducaynaya nin hadda dabku ka dhamay haddii caawa intaad gaado hal milyan adugu tuurto gab aad ku siiso daaradda oo la yidhahda dhagax baa lanagu soo tuuro inta dibadda loo baxa la arko warqad meesha ku tuur mise hal milyan baa ku jira ما شاء الله إن ولا قاعد دعي إن على وحش روك في ليلة ولا نفلي أبي حقال هشت ليلة بس ولا نفلي ورمع دعي هل مليون بالله صوت ولا حريتهم واصل تك خارجين إلى هذا سرورة لكن وصدقة قفك سوى دعينا يا عورنا يا دتن حريص قبا تجارته يا لا تبادي مالكو قال لا تبادي جماعة لمدة جماعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فجماعته يري وصفوف طويلة لا تختلفوا تختلف قلوبكم هاي خلافنا جماعة وحي كميتها وضدك المسلمين وأرر هو سو معكم المسلمين إلى هيدا مسلمين أقول مقعاري نبي صلى الله عليه وسلم قالوا لكم من أنتم أيات لهم بيولي نحن المسلمون بينا أدنا أيات هاي وحنا هاي بيولي نبي إلهي صلى الله عليه وسلم يعني وشيء يدين وحيوه madaxnimadii iyo risaaladii iyo nubuwadii iyo nabigu sallallahu alayhi wasallam ka hadlayay waxa la inaga rabaa manhaj ahli sunna wal jamaa ina barano isagana ku qeydano waxay keenaysaa qabiliyadu waxay keenaysaa xisbi inaad u tacasubto waxay keenaysaa in dadku qaybsamaan waa waxa fiicnay waxa fiicnay ani ka hadli maayo xarakaadka islaamiga ah juhuudoodii iyo waxay soo qabteen xalaa halkan lagaga sheekaynayay oo halkan laga warramayay maxaasinta waan qirsanahay laakiin in arrintu noqoto midhihii ugu dambeeyey simaartii dadkii weynihii soomaaliya hoggaankiisii oo wadaadadii gacanta ka galay oo iyagii heshiin waayaan bal ka warrama arrintaa mayna dhib ahayn hoggaankii baa gacanta kaagu jira maalintii wadaadada la laayay ma joogin waan xidhnaa war sheekh baa lanagu xidhay oo dhulku hoostiisaan gallay asbuucii waa ilaahay baa igu ogee jimca ka jimca ama toban toddoba cisho ama toban markaan joogno dubkaa naga kacay waa googo-aynay sababta xabsigii waxaa lanu war sheekh ninkii arkaa garaniye faashistigii italyaanigaas soomaalida ku cadaabi jiray dhulka hoosiisaan galloo min ahli barsak baan ahay laba bilood iyo labiyo toban waa googoornay laakiin anigu waa ka soo faa'iido indhahay xanuunayay kuleylkii baa ilaahay iga qaaday taraakomadii afar baa nagaga dhintay afar baa meeshii neeftu istaagta ku dhimatay maalintaa nin cimaamad la soo baxaa la waayey nin tusbax sitaan la waayey surwaal baa la wada xidhay gacaanka jaalle ninkaas waa soo baxay wax wadaad u eg baa la waayey waa duruuftaasaa la soo maray duruuftaasaa la soo maray maanta taladii miiskay taal kasoo qaada nimankan in soo dhiseen sidaa ay leeyihiin maaragtay xarakaadkii kale cadowgaa soo dhisay dee tii lixdankiiba cadowunbaa dhisay tii xorriyadeen u tamaashaa miy cadowgaa soo dhisin moogtay miyaan inagu mas-uuloobi kartaa intaan wax badan liqno wax badan aan dhibirsinno inaan ma aragtay inagoo manhajka ilaalinayna inagoo islaamnimada ilaalinayna walaaltinimada soomaalida ilaalinayna inaan walaalowno dadka iyo dalka aan ka saarno madaxnimo haddaynu u socnay gaadhnay haddaynu u socnay awoodda gaadhnay hoggaan haddaan u socno waynu haynaa waddankii innagaa haysana innagaa ka talina innagaa dad ka ah caamadii way yaabsan tahay saasay noo sheegaya noo taliya meel la geeya madfaca iyo hoobiyaha iyo xabadda dhacaysa way yaabsan yihiin badahay isku daabinayaan wax taladaas ayay u taallaa bacd allah subxaanahu wa tacaala ayaa ka fikiri ayaa arrintaa ka fikiri inaga horteena taala wadaada hadana nin kasta u taala taladaas nin la gaariyo ma jiro hadallada meesha ku sheegayay waa hadallo waxay ahayd waana ah oo ku saabsan lacalla catbaka maxmuudan cawaaqibuhu warubama saxat alajsaamu bilcilali suu shaacirkaasi yidhi waxaa suroobi karta canaantu inay keento cawaaqibta wanaag marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu keenay sunan kowniya sunan sharciya jirta sunanu kowniya gaalada kala mid baan nahay waa cuntada waa cabidda waa hawada wanaagsan waa seexadka waa guurka waa hariiso xaraamba iyagoo isticmaalaan waxaa kala mid baan nahay kala mid baynu nahay dee inagu sharci baan u isticmaalayna iyaguna qalad ha u isticmaalaan laakiin maxaa inaga maqan waxaa inaga maqan sunan sharciya sunan sharciya nabiga sala allahu calayhi wasalam awood ma haysanin madfac ma haysanin ciidan ma haysanin muxuu ku jiiray rum iyo faris su-aasha meesha hortaada taalo muxuu carab ku mideeyey oo ahayd firaq ha فرق بحية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على أشرف حفرة من النار فأنقذكم منها محال أبوها لي الإيمان روح دوي تذكر روح ذلك الدسوي ما دبع روح ذاك الرئيسة قفكو وإنه نفتي سلا دقالما وإنه شيطان كلا دقالما وإنه لا دقالما محاكو راداي منافقين تعرف كلا دقالما وإنه قفكو إلهي سلي بابي وي تاسع للرباء قلوا باهي سنن شرعية إلا استعمالها للرباء وإنه قفكو كبحا تفرق اختلاف ونقمة وحاسو رأي لقب حذر أم, أم المسلمة هذين ربطوا إني مارك بالليبان تسبق إلهي يري قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للسكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون qolaas waa liibaantaa la yidhi liibaanta maxaa kow ka ah salaaday ku khushuucaan salaadda ma ku khushuucnaa wiil baa habeen dhaweyd oo inta muxaadaraa ku socday baa xoqasho dayn waayey halkan masaajidka oo isku dhexe tukanaynaa markan ka baxaan ku idhi masjir baa tahay wuu ii sheegay xagee dhigata halkaasaan dhigtaa xoqidan ad joojin weyday ma la socotaabaan salaada say tahay haa waan la socdaa buu yidhi markii naga daabaa ku waa yidhi labada yidi keliyaa nahay marka yani salaada ma ku khushuucnay mise salaada markaan galno suuqaan aadnaa oo wixii lumay baan oo xasuusanaa oo waxbaan kala dabirnaa oo adduunkaan u baxnaa in imtixaanka iyo wax kale ka hadlayno saasaan nahay ma dhici kartaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waladiina hum can ilaqwi mucriduun laqwiga waxaan qiimaalayn ma ka tegnay mise habeenkii oo dhan rag innaga inaga mid iyo dad kasta kubaddaasaa loo fadhiyaa dad baa kubadda ilaashanaya gaaladu ciyaarayso waktigaan ku luminayna maaha cilmi maaha wax faa'iido leh maaha dad dagaalamayo oo dad muslimiin la leynayo marka aad rabto inaad aad fiiriso ka xumaato laqwi weeye waxa kaloo inoo raaca maxaan ku idhahdaaye sekada ma bixinaa dad badan baa bixiya farjiga ma xifdinaa dad badan baa siinaysta qaadkaa inoo raaca waxaa intaa inoo raaca oo islaaxa iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala manhajkan fulintiisa dhantaalaya waddankao dhan waa hees oo waa muusico fatro yar baana soo martay idaacadaha hadda mandiqada intayna imanin hees weyne heesas baa la waayey waxaa noogu horreysay heesta kowdeeda cabto markay bilaabantay baa soo daysay jabuuti naagihii qaaqaawanaa baa halkaa inooga soo galay oo cawiiska tumaya awiiska dee waa kaad hogeydeen oon joogi jirnay hadda ka sheekayn maayo nin aan saaxiib ahayn oo ka yimid oo muddo dheer waxaynayay baa ii yimid oo wuxuu igu yidhi maka mukarana layidhi ka hees laba boqol oo kunna waa lagu siinaya bal ka warran baa layidhi waxaan ku yidhi ha ka heesin cawiiska ha kala tuminay inaga taa ha samaynin waa iga yeelay ilahay ninka waa u naxariista sheekh buu noqday nin wanaagsan buu noqday waa toobad keenay heesii waa joojiyey laakiin wuxuu igu yidhi heesaygiibaan reebi kari waayo حتى بي بي سلا والله هذا الريبة ويديدين نهس معان بوهايو ويقد ديدين بولي هسي طابقياني ترتران هسا هذا بحوي سروبي كرتو أدو طوبة كياني هنا ما أركت أطوبة تجوب ما قبلها إلهي سبحانه وتعالى كأقبله تذكر مركة معاصبة لقجرة هسا عندك سنة قولي يدين وهس العلي والرسان كان لقفر عند العلي والرسان هس تدويستي المقلي أو عن طبعنا كهضو مكرفونك إلهي وقدرين من كمدة دعاء un baan aaya hoos wada hadallo waxaan weliba arrintaasaa jirta anuu araba inaan kaco waar hebel baaba keenay naga daawoon hebel baa iyo arrintaba hebel baa wada aniga waxoogaa sidii waa khajilay maadaama isagii igu raaci waayey anigana waxoogaa sidaan waan iskaga joogsaday hebel baa keenay heesaha marka waxaa la rabaa in la tajribeeyo oo bahasha la baro bal inay hadlayso in kale baa cajalad lanoo geliyey hadda maanta way hirgashay idaacatu xikma keliya bal heesii dinin ummadda waa heesta in laga gooyaa wey caruurta in la baabi'iye maaha oma muslima horey u baaba'day toddobaatan iyo lixdii baa soodaan tegey markaa soodaan tegey baa waxaa dhacay cashru awaakhir min ramadaan soo maaha ayaam laylat alqadri soo in la cibaadaysto ma ah dowladdii waktigaas joogtay aada waxba sheegi maaye waxay noo tabarucday tobanka dambe in haweenkii gabdhihii iyo hooladii suudaanta aada ugu heesi jiray in shacabka looga dhigo bilaash oo tobanka dambe oo laylatulqadriga ah waxaa la nooma aragtay yidhaahdeen dawladdu waxay tabarucday heesaha heesaha la tabarucay marka heesaha lanoo tabarucay tobankii dambe heesahaasaa la gelayay وعشر أواخر من رمضان وما ساسا إلى يسوه قرقاري وما أيام الليلة القدر ولا ربين لعبادة يستو ناقا قاقاوان موسيقى قدرية وقرنكو قداوانيا إلهي ما أقرقاريا مايا waxaan ku soo koobaya walaalayaal Soomaali hadaynu nahay dib badan baa jirta iig badanna waa dhacaya ku qabeen ku kasta wax kasta dhacaya xarayna waa sheegay sheekhu dhowrkan xayis baan idin xasuusini oo nabigu sal اla alay slam ila xadiidkan saxiix muslim uu ku sugan yahay laysa min ummatii man kharaja laysa min ummatii man kharaja calaa ummatii yadribu birahaa wafaajirahaa birahaa badoo la hoos dhabaya birahaa wafaajirahaa walaa yataxashaa min mu'minihaa walaa yuufii dii cahdiha falaysa minii walastu minhum bal xadiiska u fiirsada ee ka samafalaya iyo kee iyo ka macaasida samaynayo oo ummadayda midna iskama ilaalinayo cahdina ma ilaalinayo kaasi anigana iga mid maaha ana ka mid may soomaali intay maqlaysa iyo ma aragtay intana dhagaysanaysa fariintaa waa gaarsiinaynaa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa jirtay maalin qaswo ah oo nebigu sala allah lagu jiray oo la seexday baa nin qalab u haystay ku dul seexday asxaabta intay isu tegeen waxay dhahaan ka soo hiyo suugana xadhig iyo wuxuu ahaa ma aqaanay ninkii baa inta aayad la soo jiiday waxay rabaan inay wax maa ku qabsadaan saasay u soo jiideen uu diday marka uu booday uu argagaxay nebigaa marka arkay sala allahu calayhi wasalam xadiiskanuu nebigu yidhi laa yaxilu limuslimin an yurawica muslima muslim xalaalu ma aha muslim inuu argagaxiyo waa argagixin maxaa ku wax weyn miyaa inaad ninkii lida inta saa u qabato u boodo ma arkaysa wax weyn ma aha ama xanxantooda xakaa ka qabato saa u boodo qoorta qac ka siiyo wax weyn maaha laakiin nebiga sal alla alay salam nin muslima cabsi inla geliya maaha laa yaxilu limuslimin an yurawica muslima xadiidkan kale dhegaysta oo isna saxiixa ah nebigu sal ly slam wuxuu yihi yajiiu lmaqtuulu kii la dilay baa imanaya bilqaatili kii dilay buu la iman soo qaban yowma alqiyaama naasiyatuhu wa ra'suhu biyadih fooda iyo madaxu haystaa haddii fooda lagu qabsado kuu dhammaantay rid la haysta madaxaa tahay madaxu soo qabanaya iyo foodu soo qabanaya wa udaajuhu tashhabu damaa halbowlayaashiisuna dhiig ay burqanayaan waa tii uu ku dhuftay kanimowgta waagii adduunkii ilaahay buu la hortegi maxkamadda fayaquulu wuxuu odhanaya yaa rabbi sal haadaa fiima qatalanii kan waxaad weydiisaa maxaan galabsaday muxuu igu dilay ويدي إلهي بقول لي وأنا حكمت ورتي سل هذا يا ربي سل هذا فيما قتلني وهي يود لي حتى يدنيه من العرش لا يعرش بنك أسودوي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها oo in dhabeeshay oo boqor jir ah oo soo dhaafay qisadaas waxyaalaha fitanta keenay waxa kamid ah Cabdullah ibn Zubayr oo intuu dilay Xajaaj oo suray sidadka maka ka baxa uu ku dabdalay markaasuu guriga ugu tagay isagoo ciidan wata wuxuu ku yidhi wiilkaagii muxuu sameeyey wiilkaagii muxuu qabtay wogyahay in wiilkii dilay muxuu u tagay hooyadii asbaabta inta abi bakar asbaabtii inta abi bakar waa garanaysaan abeed cashara almubashiriina wey ninkeegu waa saas ibnu zubayr ibn cawaa cashara mubashiriin waxay daatu miqdaaqayn kaydkii nebiga sala allahu calayhi wasalam maalintuu safrayuu hijrada gelayay iyadaa dhexirka u furtay oo xidhay taariikh weyn bay ku leedahay islaamka waa qof weyn qiimo leh waxay ku tiri bal dhageyso afsadtad muxuu sameeyey wiilkay wiilkay wuxuu sameeyey tiri wiilku waa suran yahay wala dalbalay afsadta dunyaahu wa afsada aakhirata kabiirta isaga adduunkiisa sidaa wax fasaadisay oo caruurtiisii waa waa ma aragtay waa ka nixisay xaaskiisii qaraabadiisii noloshiisii waa baabi'isay isna aakhiru ka baadiyey afsadta dunyaahu wa afsada aakhirata kabiirta intee soomaali barooranaysa intee caruur ooyeysa intee hooyo ooyeysa intee maaragtay garoob joogta intee ummad barooranaysaa intee dhiig daadanaya waxayna xasuusinayaa xaadiistaas ee maxaan ku idhahday waxaan u leeyahay tabri'a lidimma bal hadalkaa inii gaadsiinaya tabri'a lidimma dimow waxaa way u yidhaahdo u yimaado inaan nigaasiyo wey inaan niiga diga wey qofka muslimka ah qofka muslimka meel kaga dhaca ma aha dhiiggiisa inuu xalaashado ma aha inuu dilo ma aha maalkiisa ninna doona nabiguna waa xaaraameeyey xajatulwadaaci waa joojiyey hadalkayga waxaa kusoo koobayaa sidaa iyaday tahay oo aynu ognahay soomaalida ikhtilaafkeeduna inuu badan yahay halkana in badan lagaga sheegay haddana waktigunu ii saamaxaynin xadiiskii nebiga sala allahu caleyh wasalam baan kusoo koobaya caaisha ay warisay oo nebigu sal sl habeenkii markuu kaco wuxuu odhan jiray xadiiskan uu akhrin jiray allahuma rabba jibriila wamikaa'iila waisraafiil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم